kaxnabada huruday kalsooni halla gaari kaxnabada huruday kalsooni halla gaariyo kalkacayl walaalaha soomaaliya sugeen ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israaceen ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood ha isu keensadeen kakacnabada huruday kalsooni halla gaari kakacnabada huruday kalsooni halla gaariyo kalkacayl walaalaha soomaaliya sugeen ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israaceen
daawadayaal dhegeystayaal eh, waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan doorka baarlamaanka uu ku leeyahay baarlamaanada dalka ay ku leeyihiin eh, la xisaabtanka eh, golaha fulinta waxaa inala joogo xubno ka tirsan maamul goboleedyada guddiyada maaliyadda iyo miisaaniyadda sidoo kale xubno ka tirsan guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee heer federaal sidoo kale eh, waxaan ku qaadaa dhigi doonaa shuruucda iyo eh, caqabadaha iyo bahyaha kale ay hortaagan eh, in la fuliyo isla xisaabtankaas iyo sida hadda ah, waxyaabaha u suurta galay u fulay waxaan yaraa eh, qaadaa dhigi doonaa oo aan si yacni faahfaahsan uga hadli doonaa eh, warbixinta heer federaal iyo qaabka ay fulinta iyo u maareeyaan isla xisaabtanka eh, golaha fulinta ay la leeyihiin qaabkay u maareeyaan iyo heer eh, maamul goboleed eh, ayaguna sida ay hadda shaqooyinka iyo fulinta ila xisaabtankooda shaqada la xisaabtankooda ay wadaan Eh, waana sida aada ogtihiin baarlamaanadu waxa ay qabtaan saddex shaqo oo ah matalaad eh, sharci dejin iyo korjoogteyn oo ama la xisaabtan qodobka aan sida gaarka maanta barnaamijka uga eegi doonana waxa waaye qodobka korjoogteynta ama la xisaabtanka ay baarlamaanadu ku leeyihiin eh, golaha fulinta waxaa inala jooga xubno ka tirsan eh, baarlamaanka federaalka guddigiisa maaliyadda iyo miisaaniyadda iyo xubno kale ka tirsan guddiyada maaliyadda iyo miisaaniyadda ee baarlamaanada eh, xubnaha ka ah eh, dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ku bilaabeynaa kelimad kooban oo xubin kasta aan siinayno Eh, waxaan ka bilaabaa midigteyda baarlamaanka xubinta baarlamaan iyo shaqada ma hadda uu qabto iyo titleka inuu noo caddeeyo soo dhawo xildhibaan bismillahi raxmaan raxiim Eh, magacayga waa cabdifataax cabdiqaadir cabdo waxaan ka socdaa hirshabelle s k waxaan ka tirsanahay guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda hirshabelle goley guddigaasna waxaa loo igmaday waxaa waaye inay korjoogteeyaan inkastoo baarlamaanka guud ahaan uu korjoogteyn leeyahay haddana eh, si gaar ah guddigaas wuxuu u korjoogteeyaa maaliyadda iyadoo un borseedkeedii iyo qaabka wasiirka uu ku diyaariyey intaba aan fiirino Eh, kulley insha allahu tacaala wixii kale ee dheeraada ay su-aalihiina kasoo baxana waan ka jawaabi doonaa ayaan hasan ku qubaya
bismillah marka hore assalaamu calaykum shirka baranka iyo daadiyaha barnaamijka iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan magacaygu waa xildhibaan mahad kile warsame gudoomiye ku-xigeenka guddida maaliyadda ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waan soo dhaweynayaa dooda iyo dhulbeedyada noocan oo kale ah Een, waana ku faraxsanahay inaan maanta barnaamijkan kasoo qayb galno Een, doodana halkaasaan kasii cabanaayi doona insha allah malaasanta
بسم الله
soo dhawaada baan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين magacaygu waa saciid axmed cali waxaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha guddiga maaliyadda marka hore aad umahadsan tahay adiga oo barnaamijka daadihinaya iyo xubnaha kale ee t v qaranka dhammaantiin waa idin salaama sidoo kale waxaan salaamayaa xubnaha baarlamaanka federaalka nagala jooga iyo professor yaxya camiro barnaamijka asagana qayb ka ah dhammaantiin waa salaamantihiin Eh, sharafay ii tahay eh, barnaamij noocan oo kale ah inaan kasoo qayb galo anigoo matalaya guddiga maaliyadda baarlamaanka koonfurta galbeed soomaaliya iyo sidii baarlamaankeena ee hawshiisii eh, korjoogteynta ah u watan inaan halkan aan kusoo bandhigo insha allah Eh, aadaan aadaan aadaan umahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلامة انت اذا قلت بليس الدردار انت داولي سو انا وحنا مرينا قلت له عزونا قفك كلي واحد لو على هاي انا هاي لكن وحنا سوين من وحي ايد مارينك ماليد الميزانية سألنا عانا انا وها ظلمة وعشرة مع المعنى عقادنا يمي وانا بحسكوا عقابك هاي سيدا لو وضح معي يهفت امورها سنة لو ما عملك iyo haddii cilad jirto wax kasta adduuda cilado waayo maakana sida wadajir loo waxalilahay oo hab wanaagsan loo maamul lahay miisaaniyadda iyo eh, ba- budgetka iyo waxay oo ku saabsan maaliyadda guud ahaanba waa mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa cilmi maxamuud madow آه، guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka soomaaliya آه، waxaasan golaha shacabka آه، aad baan u salaamaya dhammaan آه، inta banaal kasoo qabsha xildhibaanada sharafta leh iyo professorka آه، iyo muxuu ahay bahda t v-ga dhammaanteed آه، runtii آه، waxaan isleeyahay kulamada noocan oo kaliya waxyaabaha kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin in ay laisku wacyigeliyo eh, habeynta nidaamka maaliyadeed iyo korjoogteyntiisa Eh, runtii waa arrimaha ugu muhiimsan ee dowlad wanaagga ka mid ay eh, wanaajinaya ay ka mid tahay waan eh, runtii soo dhaweynayaa inay kulamada noocan oo kale ay bataan Eh, kana mid noqdaan siminaaradii ayaamaha socday ee loo qabtay muxuu ahayey eh, guddiga guddiyada maaliyadda ee heer dowlad goboleed Eh, aad baan u faraxsanahay inaan kala soo qayb galno Eh, waana mahadsantihin
بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين magacaygu waa xildhibaan cabdirashiid iriya cismaan ka tirsan guddiga maaliyadda iyo qorsheynta ee dowlad goboleedka jubbaland Een, waxaan soo dhaweynayaa waxaan u mahadnaqayaa inta meesha fadhida xildhibaanada dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedada iyo professor yaxye iyo macalinka iyaga kale Een, waxaan soo dhaweynayaa ka qaybgalka shirka iyo wax iska weydiinta wixii aanu soo baranay ee ku saabsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha fulinta aada baa umahadsanti
waa mahadsantiin xildhibaanayaal eh, mudanayaal eh, waxaan u gudbaynaa qodobka xigo oo ah eh, waxaan rabnaa inaad warbixin kooban bal naga siisaan shuruucda maaliyadeed ee ee u baahan yahay dalka si guud in eh, la sameeyo oo la fuliyo Eh, si loo helo hanaanka ugu fiican ee maareynta maaliyadda guud sida ugu fiican isla markaana fududeynayso doorka la xisaabtanka baarlamaanka uu ku leeyahay golaha fulinta sida hadda xaaladdu ay tahay eh, dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ilaa ay hadda shuruucda maaliyadeed ee ay meel mariyeen oo ay baasgareeyeen iyo eh, waxyaabaha ilaa hadda u dhiman oo ay tahay inay hadda kadib baasgareeyaan si loo gaaro heerkaas la rabo in la gaaro waxaan ka bilaabaa mar labaad eh, xildhibaanada heer federaal ee inala joogo si heer federaal warbixinteeda marka hore aan u helno waxaan ku bilaabaynaa doctor cilmi bal inuu nala wadaago shuruucda maaliyade maareynta maaliyadda guud shuruucda ay u baahan tahay in la baasgareeyo mariyo si loo gaaro heerka ugu fiican ee yacni lagu fulin karo lagu maareyn karo maaliyadda guud iyo islamarkaana fududeynayso doorka la xisaabtanka baarlamaanku uu ku leeyahay ee golaha fulinta soo dhawo doctor
bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay waanan runtii mar kale idin salaamaya dhammaantiin intan dhegaysanaysay iyo intan muxuu ahay banalka ku jirtaba runtii shuruucda maaliyaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha laga dheehan karo ee dowlad wanaagga ayay ka mid tahay oo haddaan dee shuruuc maaliyadeed jirin waxa weeyaan dee dalkaasi qaab u shaqeeyaba lama garan karo muxuu ahaayey marka laga hadlayo hantida guud ee maaliya hantida guud ee dowladeed waxay tahay waxyaaba public oo dadku wada leeyahay oo stateku leeyahay oo muxuu ahaay ummaddu wada leedahay waxay ummaddu wada leedahayna waxa weeyaan shuruuc bay u baahan tahay lagu ilaaliyo u baahan tahay iskama moogta maaha shirkad shirkadahaba shuruuc yeeshe ee waxa weeyaan wax ummadoo dhan ka dhexeeya waxay u baahan tahay shuruuc ilaalisa iyo siyaabo lagu dabagalo markaasi muxuu ahaay laysku garab istaago ama muxuu ahaay loo ilaaliyo sidii si wanaagsan ugu bixi lahayd maxaa yeele waa hantidii dadweynaha weeye ummadda soomaaliyeed oo dhan cashuurteedii iyo muxuu ahaye dakhligoogii iyo muxuu ahaye wixii moogtay ka soo baxay weeye ama ka soo baxay muxuu ahaa dalka ka soo baxay ee hanti dowladeed noqon kara weeye marka waxaan isleeyahay haykalka guud waxaa moogtay nidaaminaya waxaa loo yaqaano b f m ka ee la yidhaahdo sharci muxuu ahaye maareynta maaliyadda kaasi markaa wuxuu dhigayaa aasaaskii guud buu dhigayaa ee muxuu ahaye lagu maamulayay waxaa markaasi ka farcamayo markaa mxuu ahaye shuruucda hoos imanaysa oo ka bilaabantaa shuruucda dakhli ururinta moogtay ee cashuuraha ayaa markaasi aasaasa dowladina ma jiri karto inay mxuu ahaye mxaade cashuur la-aan dakhli mxuu ahaye ku socotiisa hawlaheega la-aanteed maba mxuu ahaye maba shaqayn kartaba moogtay marka waa inay jiraan shuruuc lagu soo mxuu ahaye lagu soo ururiyo iyo qaab loo maamulo oo mxuu ahaye dakhligaasi kusoo urura waa inuu jiraan shuruucda markaasi dakhliga waxaa ka mid noqon karaa xukuumaddu aad bay usii kala tafaasiil fara badan sii geliyaan ha noqotaan sharciga maamulka cashuuraha guud ha noqoto waa multigii dhow beri dhoweydan ansixinay ha noqoto mxuu ahaye sharciga kastamada iyo taariifooyinka oo mxuu ahaye lagu ilaaliyo mxuu ahaye taas mxuu ahaye ha noqoto shuruucda wax soo saarka khayraadka gudaha moogta ku jira mxuu ahaayey shuruucda lagu maamulo ha noqoto batrool iyo macdan iyo waxyaabahaasoo kale ha noqoto oo isagu weli soo socdaan mxuu ahaay laga yaabaa beri dhow inuu baarlamaanka hor yimaado oo extracti moogtay revenuega moogtay waxyaabaha ka soo baxa dhulka moogtay ka soo baxa hoostiisa ka soo baxa ha noqoto ha noqoto mxuu ahaayey shuruucda ama aviationka hawadeenna dadbaa mxuu aha waxa mara mxuu ahaayey diyaarada iyo caalam dhan baa mara dakhliga ka soo ururiya shuruucdii lagu ilaalin lahaa ha noqoto binaa wax kasta oo dalkaa hawadiisa baddiisa iyo berigiisa iyo shaqada ka dhex socotaba muxuu ahaayey kasoo ururaya waxay u baahan yihiin shuruuc bay u baahan yihiin shuruuc lagu soo ururiya ayay markaasi u baahan yihiin islamarkaana khasnadii meel la isugu geeyo u baahan yihin oo muxuu ahaayey ay noqoto khasnad dowladeed oo midaysan ay noqoto marka taasi waa dakhli soo ururintii wey ta ku xigta waxa weeye kharashkaasi sidii loo bixin lahaa ee loo isticmaali lahaa dabcan xukuumaddu waxa weeyaan waxay qabataa service bay iibsataa oo moogtahay shaqada dadka waa ka iibsataa shaqaale ha noqoto la taliyayaal ha noqoto wax alla wixii service ee mxuu ahaayey mxuu ahaayey oo dhan ayay markaasi maxaa waa iibsi wey qaabka u iibsan lahayd waa inay noqotaa markaa shuruuc lagu iibsado waa inay jirto maahe guuris iyo alaab bay iibsanaysaa marka halkaasna waxaa markaasi nidaaminaya sharciga iibka qaranka iyo qandaraasyada ayaa markaasi nimayso procurement loogi ayaa markaasi muxuu ahay nidaaminaya procurement loogaasi waxaa ku jiri karaa qaybta loo yaqaano muxuu ahaayey waxyaabaha concessionska ama moogtay mashaariicda waaweyn ha noqoto ama muxuu ahaayey batroolka labaadhaya ha noqoto ama maamulka dekedaha ha noqoto ama eerboodada ha noqoto ama dhiska jidadka ha noqoto waxaasoo dhani waxay noqonayaan muxuu ahaayey shuruucdaasay soo gelayaan oo in lagu bixiyo u baahan oo sharcigaasi muxuu ahaayey procurementka iyo concessionska ayaa markaasi muxuu ahaay runtii lagu maamulaa marka taasina waxay noqonaysaa qaabkii ay ku bixi lahayd ee qandaraasyada loo bixin lahaa midna waa salary oo dadka muxuu ahaa de qof shaqaaloo la siinayo xitaa qofka moogtahay consultanka ee moogtahay ama shaqa ma noqonaya ama lacag qaadanaya waa inaad isaga laftiisa eh, procurement lagu bixiya shaqadan waa in la advertise gareeyaa oo markaas competition looga waxaasoo dhan markaas sharcigaasa isaga laftiisu eh, runtii wax ka tilmaamaya midda kalena waxa weeye eh, muxuu ahaye shuruucdii eh, muxuu ahaye dabagalkii oo sidii lagu kor joogtayn lahaa ee lagu ilaalin lahaa waa in muxuu ahaye la sameeyo taasna waxaa markaa isna nidaaminaya sharciga auditinka audit billka oo muxuu ahaaye in la sameeyo hay-addii dabagali lahayd ee, muxuu ahaaye inay waxaan sidii saxdaa ku baxeen in procurementkii saxdii lasoo mariyey in muxuu ahaaye meelihii loo baahnaa lagu bixiyey in kharashkii loo qoondeeyey muxuu ahaaye ay markaasi uu meeshaasi ku baxay in nidaamkii procedureskii loogu talagalay ay mareen kaasina waa moogtay waa shuruucdii dabagalka shuruucdaa dabagalka iyo la dagaalanka corruptionka iyo waxyaabahaasoo dhani oversightkay soo geliyeen yay soo gelayaan oo muxuu ahaa hay-addii muxuu ahaa xitaa muxuu ahaay muxuu la dagaalanka musuq maasuq iyo shuruucdeedii oversightka ayay imanaysaa waxaa kaloo imanaya markaasi hay-adihii oversightkii oo ay ka mid yihiin hanti dhawrkii ay ka mid yihiin gudiyadii maaliyaddii ay ka mid yihiin muxuu ahaayey la dagaalankii musuq maasuqii intaasoo dhani waxay noqonaysaa ilaalintii inay sida wanaagsan iyaguna ay markaa in muxuu ahaa lagu sameeyey oo eh, muxuu ahaa hantidii qaranka si fiican muxuu ahaa loo isticmaalay iyaguna markaasi ay ka turjumayaan Eh, marka b f m ku markaa wuxuu isagu nidaaminayaa sidii miisaaniyadaasi ee muxuu ahaay la dhigayo marka hore loo muxuu ahaay soo qorsheyn lahaa eh, muxuu ahaayey jaranjarada lo- muxuu ahaay broseskii ay mari lahayd eh, laga bilaabo markii diyaarinteeda eh, muxuu ahaayey eh, la, la, la waday eh, ilaa markii muxuu ahaayey in la ansixiyo baarlamaankii ansixiyo iyo in xisaab xidhkeedii muxuu ahaa la sameeyo marka isaguna eh, arrimahaasu markaa b f m-kii uu markaasi muxuu ahaa u diyaarinayaa isagoo ku qotoma shuruucdaas kale oo dhanna aan muxuu ahaa ka maarmayn oo tilmaamaya inay shuruucdaa kale oo dhanina ay markaasi ay shaqaynayso marka waxaan isleeyahay waa haykal dhammaystiran oo muxuu ahaaye ilaalinaya dowlad wanaaggii ilaalinaya eh, muxuu ahaayey eh, nidaamkii maaliyadeedna markaasi ilaalinaya taasi markaasi waxay la korsatay innaga mugtay nidaamkeenaasi eh, muxuu ahaayey saddex iyo tobankii laga soo bilaabo ee muxuu ahaa sanadkii saddex iyo tobanka ayaa dhammaan shuruucdaasoo dhan la loojgarey in la sameeyo soomaan garan marka xiliyo kala duwan baa la ansixiyey oo markaasi ay muxuu ansaxnoob federaal ahaan ay soo martay waxaa ugu horeeyey shuruucda muxuu aha procurementka iyo eh, arrimahaasa ugu horeeyey Eh, waxa muxuu ahaayey eh, kan b f m-ka ka mid ahaa Eh, markaa saasay u socotay muxuu ahaa runtii shuruucda badhna waa laga yaabaa in hadba mogta amendment lagu sameeyo tafaasiil la geliyo laga yaabaa inay shuruuc kale kasii farcanto baabaa suuragala si loogu sii xoojiyo ee muxuu ahaayey shuruucdaasi hore u jirtay Een, waa waa suuragalo weeye laakiin waxaan isleeyahay eh, eh, muxuu ahaayey haykalka guud ee markaasi shuruucda maaliyadda iyo muxuu ahaayey eh, eh, dowlad wanaagu eh, waxa weeye eh, meelahaasay runtii ay taataabanayaan Een, waxaanan isleeyahay in hadda majoritygooga wey waa diyaar waana la ansixiyey baarlamaanku waa ansixiyey laakiin taa meesha dhimani waxa weeye in dadkii lagu tababaro lana fuliyo taasaa markaasi dhiman Eh, waxaan isleeyahay masalan shuruucda procurementka oo kale beri horaa la ansixiyey laakiin weli lama samaynin eh, muxuu ahaaye hay-addii iibka qaranka iyo qadaraasyada oo noqon lahayd board jira noqon lahaa na lama samaynin Eh, tababar guud oo hay-adihii unityadii qaybihii mogtahay eh, hay-adihii eh, dowladeedna lagu tababaray ama laga sameeyey in muxuu ahaayey unugyadii ka shaqayn lahaa eh, iyada lafteedana waxa laga yaaba inay si wanaagsan aanay weli u nidaamsanayn marka howlahaasoo dhan waxay u baahan yihiin runtii eh, in eh, la fuliyo shuruucdii waa la ansixin karaa laakiin in la fuliyo sharciga waxaan isleeyahay xagga maaliyadda weli dhiman waxa weeye shuruucda sharciga loo yaqaano muxuu ahaayey fiscal federalismka dalku waa dal moogtay federaala sidii loo samayn lahaa resource sharing ee, muxuu ahaayey ee, cashuurihii loo kala moogtay nidaamin lahaa oo loo odhan lahaa masalan cashuurtaasi waxa iska leh dowlad goboleedka ayaa xaqu leh inay qaado oo markaasi muxuu ahaa ayaa xaqu leh Ee, cash- cashuur- ee, cashuuraha qaarkoodna federaalka ayaa xaqu leh inay markaasi ay qaadaan oo ay markaasi ururiyaan cashuuraha qaarkoodna waa sharing oo labadooduba ee, markaasi muxuu ahaayey ee, Eh, waa waa suuragal inay ku heshiiyaan habka loo qaybsanayana waa saas oo kale cashuuraha qaarkood waxa weye dowlad goboleedka ayaa xaqule inay qaadato ayaa markaasi muxuu ahaa xaqule cashuuraha qaarkoodna muxuu ahaa federaalka ayaa exclusively gaar u leh oo markaas inay qaada- inay qaadato mogta isticmaasho ay tahay cashuuraha qaarkoodna in la qaybsado oo sharing wey mogta in muxuu ahaa la qaybsado ayay markaasi noqonaysa shuruucda arrimahaas kala nidaamanaysa maadaama dalan federaalan nahay oo waxyaabaha u baahan mustaqbalka hadda iminka in muxuu ahaa runtii eh, la sameeyo ayay ayay ka mid tahay waana muxuu ahaa meelahaasaan kusoo koobayaa eh, waad mahadsantihiin
aada umahadsan tahay xildhibaan doctor cilmi waxaan rabaa inuu kelimad haddii uu wax ku daraya aan ku wareejiyo xildhibaanka xildhibaan axmed
dadweyne labadaba way tahay waa hanti dadweyne oo dadweyne ka timaadaa oo laga soo xirayo laga soo saara jeego waana ammaano dadweyne in dadka loogu adeego oo si hufan loogu adeego ay si hufan ugu noqoto adeegii ugu qabsan ugu qabsan ugu qabsan. Een, waxaana ka- waxaana qasab in la rabo sharciyadii lagu ururin lahaa iyo kuwii lagu ilaalin lahaa labadaba iyo kuwii lagu maamuli lahaa sidaha sharciga u baahan tahay maaliyadda marka laga adeego kuwii lagu ururin lahaa dadweynaha lagaga keeni lahaa laga soo saari lahaa tii lagu maamuli lahaa oo safarka loo raadi lahaa shacabka iyo sida wax looga faa'iideynayo iyo tii lagu ilaalin lahaa intaba sharciya ka tibaya waxaan filayaa een, xeerarka maaliyadda ee heerka qaran intooda badan waa la sameeyey waana la diyaariyey waxaan umanayaa hadda weli qaybo ugu muhiimsan ee aan weli oonay markaba oo aada muhiim ugu ah een, xeerarka maaliyadda kuwa ugu muhiimsan Een, inta kale ee, sharciyada maaliyadda oo bnf mkuu yahay ugu mudan yahay waa la ansixiyey waana la dhammaystiray Een, ku dhaqankooda iyo hirgelintoodana iyo ilaalintoodana dee waxaa tilmaamaya xeerarka iyo waxyaalaha ku qoran marka waxaan qabaa anugu sharciyadii maaliyadda lagu soo ururin lahaa iyo kuwii lagu maamuli lahaa iyo kuwii lagu ilaalin lahaa intaba waa laga maarmaan een, in la sameeyo ku dhaqankoodu iyo xafidaadoodu waa hay-ada u xisaaran baa jira annaga maadaama nahay baarlamaanka heer federaal iyo kuya steedada waxaa weeye hay-adda korjoogteynta iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda inaan nahdo ummadda waxeeda annaga iyo ciddii kale u xisaarinaba ay ilaaliso ama xafido oo la ogaado sida ay ku- lagu maamulo iyo sida lagu keenay iyo sida ay ku bixeen mawaajib saaran baarlamaanka halka fadhiya iyo maanta naga maqanba marka waxaan qabaa anigu een, xeerarka samaysan ee hadda xeerka cashuuraha guud iyo tacriifada iyo xeerarkii khayraadka dalka ee gudajiyo iyo waxaa kaloo jira dee maadaama dalku uu federaal yahay wax federaalku gaarku qoyseeya iyo wax stateku labada leeyahay oo jiraan Een, waxaana kala hagaya kala soocaya sharciyadan la sameeyo waa kala soocaya Een, sharcigaas kala soocaya maadaama dalku horu ahaan jiro federaal laakiin sisan federaal hadda uu ku dhaqmayo oo loo taagayay sisan federaal in sharciyada federaalka iyo steedada ee maaliyadda loo maamulayo sida loo wadeeyo sida loo xelinayo in la iswaafajinayo waxay u baahan tahay in sharciyada loo kala dhaqmo waa jira waana waa mahadsantahay
mahadsanyahay xildhibaan eh, axmed waxaan rabaa inaan ku wareejiyo bal xal- xildhibaanada ka socdo eh, dowladaha dowladda xu- federaalka xubnaha ka ah Eh, bal ayaguna sida ay warbixintooda inoola wadaagaan shuruucda eh, la xiriiro maareynta maaliyadda guud ilaa hadda inta labaas yacni la meel mariyey iyo shuruucda u harsan oo ay tahay in yacni si loo gaaro s- sida ugu habboon ee lagu maamuli karo ama lagu maareyn karo eh, maaliyadda guud yacni in la meel mariyo ay tahay Eh, waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan cabdifataax xildhibaan soo dhawow
bismillahi raxmaan raxiim Eh, waa salaamayaa mar labaad eh, xildhibaanada heer federaal iyo heer state Eh, annaga nin anigu yidhi dadka iska reeb baan maqli jiray Eh, heer state ahaan gaar ahaan eh, stateka la yiraahdo hirshabeelle eh, shuruucda maaliyadda waxna waa ugu samaysan yihiin waxna waa u dhiman yihiin tusaale ahaan Eh, sharciga bfmka wuu noo samaysan yahay midka laakiin eh, xeerarkan kale ee hoose ee kan eh, canshuuraha iyo kan bariga iyo kan iibka iyo waxaasoo dhan wada process waaye Eh, hanti dhowraha guudna waa noo samaysan yahay isagana Eh, waxa kaloo noo dhimanna dee إن شاء الله تعالى inoo dhamaystirmaan aan rajaynaynaa waxaa intaa dheer annaguna bilow aan iska nahay mar walbana hooyada aan ku dayanayno waxaa waaye waa federaalka iyaga markii ay dee heer gaaraan ubaan annaguna ku daba xignaa insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan wax badan badan badan ka faa'iidaysan doono kana baran doono heerarkaas sida iyo meelmarsadeen iyo borseeska uu maraya haddeer insha allahu tacaala iyo in ayagaan kaga dayno macalin noo ah oo federaalka intaasaan kaga baxa waa mahadsantahay xildhibaan soo dhawo
bismillah salaanya soo dhaweynta horaan la qabaa Een, sharcigan horta hore een, guud oo dakhliga oo maaliyadaha oo dowlad goboleedyada waxaynu waxa anagu aan la xiriira oo isheega dowladda dhexe aan la qabnana way jiraan waxaa iyada gooni u ana way jiraan Een, annaga ka baarlamaan ahaan ka galmudug ahaan waxaan leenahay sharciyo badan oo wasaaradda maaliyaddu soo gudbisay oo baarlamaanka la keenay oo la baasgareeyey oo laga soo shaqeeyey way jiraaneen oo sharciga dakhliga guud een, sharciga een, een, qandaraasyada uu ku jiro Een, marka sharciyada noo goonidayo stateka oo level stateka ah insha allah wax naga dhiman waa waa hadda ba- fadhigan baarlamaanka kalfadhiga laba- baalkii fa- kalfadhiga baarlamaanka aan rajeynayna marka furmo inuu isheega noo shaqeeyo oo noo hirgasho intii horena hadda waa inaan soo dhaafnay oo een, een, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo iyadu waa si wada jira ee, een, wasaaradda maaliyadda usoo saarnay Een, sharciga hadda dakhliga wuxuu ahaa baarlamaanka hore oo baarlamaanka koowaad ee galmudug baa baasgareeyey kii labaadna waxbaan ka bedbedelnay oo abdheyda aan ku sameynay Een, sharciyo badan oo noo soo socda way jiraan kuwii federaalka haddee aan- aan aan ula leenahayna kuwa gooni oo ah federaalka jira oo hadda hawadoo kale steedyada dee kuma riyoonayaan sharciga steedya baalka hawadoo kaleeto ama dakhliga hawada laga qaadayo kaleeto federaalku gooni u yahay marka ani waxaan qabaa sharciyada een, baar- een, iyo dabagalka oo wasaaradda maaliyadda ama ahaata ama guud shar- een, dakhliga soo aruuro guud ha ahaate Een, waxna way noo samaysan yihin waxna way noo dhiman yihin inta noo dhiman insha allah waxaan rajeynayna in kol dhow aanu soo dhammayno hadduu ilaa yidhaahdo Eh, waxaan ku xijinayaa xildhibaan cabdirashiid oo jubbaland isaguna nagala jooga eh, balse uu noola wadaago shuruucda ilaahay ee hadda la meel mariye soo dhawaa xildhibaan
federaal iyo heer dowlad goboleedda waa salaamaya iyo saxaafadaba arrinta maaraynta iyo arrinta maaraynta maaliyaddu waa arrin aada u muhiima oo wanaagsan Een, heer dowlad goboleed ka ahaan dowlad goboleedka jubbaland wuxuu leeyahay xeerar ama dastuurka ugu jira ama kale oo loo ansixiyey maaliyadda maaraynteeda tariifooyinka iyo wixii la mida ganacsiga waxyihiisa kala duwan waa leenahay Een, waxaanu kor joogtaynaa oo aada u dabagalaa canshuurta iyo maaliyaddaas dad baa laga qaadaa annaguna dad baanu u dhaaranay inaanu maamulkiisa iyo cadaalad usamayntiisa aanu mas-uul ka nahay lacagtaa dadka laga soo qaaday inaanu dabagalno oo aanu ku xisaabtanno oo dadkii laga qaaday canshuurtaas wax loogu qabto hadday wadooyin tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday wax walba tahay waa hawshaasu aad bay noogu fiican tahay wixii heer dowlad goboleed ah meel wanaagsan ayay noo marayaan marka intaa ka gudba wixii heer federaal ah maadaama dastuurkii federaalku uu weli qabyo yahay uusan dhammaystirnayn wakhtigii ayna soo gaadho wixii nagaga soo aada heerka canshuuraha ama maaliyadda waanu sugaynaa insha allahu waanu ku dhaqmi doonaa inta ka horeysana hawsha iyada sidaa ayaanu u wadi doonaa meel fiican bayna hadda noo maraysaa aad baa u mahadsantii xildhibaan soo dhawo
maalinta maaliyadda guud ama shuruucda maaliyadeed ee dalka markaan ka hadlayno eh, xildhibaanada federaalka aad u mahadsan yihiin oo waxay ka hadleen federal levelka ama baarlamaanka guud ee qaranka iyo howlihiisii iyo shuruucda maaliyadeed qaabku u ansixiyo intii hadeer u ansixiyay inta hadeertaan soo socoto ayay ka sheekeeyeen anagana state ahaan ama maamul goboleed ahaan waxaan ka hadli doonaa eh, ama aan eh, sheegaynaa wixii isteetyada xaggooda ka jira baarlamaanadu sida la- le- aan wada ognahay intooda badan waa cudun baarlamaanka koowaad ama labaad ama saddexaad ay marayaan tusaale ahaan anaga ee koonfur galbeed waxaa marayna baarlamaankii labaad oo hadeertan ani aan ka tirsanahay Ee, marka laga hadlayo ee, maareynta maaliyadda waxay tahay ama macnaheeda waxay tahay dakhligii iyo dhaqaalihii shacabka laga soo qaaday ama dadweynaha laga soo aruuriyey qaabkii loo maaneed gareyn lahaa oo la- loo maamuli lahaa ee ay ku qotontaa maareyntaasi ama eh, maxay to maamulkaasina wuxuu u baahan yahay shuruuc iyo habraacyo in baarlamaanku uu ka soo saaro Eh, baarlamaankii naga horeeyey ee koonfur galbeed eh, ay ugaadsan yihiin oo waxay sameeyeen shuruuc ay- ay- ay diyaariyeen oo horteena ay dejiyeen oo maaliyadda xaggeeda la xiriira baarlamaankeena labaad oo hadeertaan joogo oo muddada halka sano jooga isagan sidoo kale shuruuc ayuu sameeyey tusaale ahaan xeerka b f m ka waxaa diyaariyey baarlamaankii naga horeeyey oo labada kun sideed iyo tobankii ayay ansixiyeen Eh, si la mid ah eh, xeerkan loo yaqaano revenue lowga ama dakhli aruurinta sidoo kale baarlamaankii naga horeeyey ayaa ansixiyey anaga hadeertaan baarlamaanka labaad hadeertaan jooga eh, wuxuu mar dhow ansixiyey xeerka loo yaqaano audit lowga ama sharciga hanti dhowrka oo dhowaana bishii hadeertaan lasoo dhaafay ee january uu madaxweyne cabdicasiis uu saxiixay marka intaasoo shuruuc oo dhan oo hadeertaan noo diyaarsan ee kuwa gadaalka imaan doona sida proc- eh, procurement lowga iyo custom lowga ee iyagan gadaala laga keeni doona hadduu ilaraal ka noqdo oo qorshaha ayay noogu jiraan intaas dhanba baarlamaanka ama eh, si guud aan hay-adaas baarlamaanka waxay ka caawinayaan inay korjoogteeyaan eh, dhaqaalihii shacbiga laga soo qaaday marka hore sidii ugu habbooneed ma loo soo qaada naftirkeeda dakhli aruurinta waxay u baahan tahay management ay u baahan tahay markii la soo aruuriyo dakhligaasina sidii ee, ugu fiicneed allocationkiisa ama qoondeyntiisa qaabkii ugu fiicnaa ama baahiyooyinkii stateca ka jiray maxay ahayto ee, ma loo qoondeeya oo ma loo qorsheeya ee, ee, naftirkeeda waxay u baahan tahay korjoogteyn iyo shuruucay u baahan tahay si la mid ah markii ee, la qoondeeyo ee, maxay ahayto dakhligii lasoo aruuriyay meeshii loogu talagalay public servicekii ee shacabka ay u baahnaayeen maxay ahayto ma lagu fuliyey ayadan howshaasi baarlamaanka ayay maxay ahayto ay ay hoos imaanaysaa inuu waajibaadkiisa uu ka guto Ee, hadeertaan ma dhihi karno baarlamaanada maadaama ay curdunayeen boqolkiiba eh, boqol howshadii oversight-ka waa ay gudanayaan laakiin progressively ayaan hadeertaan meeshii loogu talagalay aan u soconaa oo aan maxay to aan ugu wajahanayo oo aan ugu wajahannahay aan dhehe ee, maxay aheeto loo sameeya oversight-ka tusaale ahaan hadeertaan waxaa jiro ee, hay-adda hanti dhowrka koonfur galbeed oo kale ama xafiiska hanti dhowr guud ee koonfur galbeed oo kale ee, inuu sanad waliba uu soo saaro ribootyadiisii oo baarlamaanku uu soo gudbiyo taas naftirkeeda waxay sahlaysaa ribootyada markii lasoo saaro baarlamaanka waxay u sahlaysaa wixii qaladaad state ka dhex jira ee, state ka dhex jira madmadowgii hanti dhowrka uu soo saaray in ay ay maxay eeto ay dib ay u fiiraan guddigiisa maaliyad inuu dib uu u fiiriyo ciddii qaladaadkaas lagu arkeen in baarlamaanka ay u wacaan oo ay baarlamaanka ay horkeenaan ay kula xisaabtamaan marka howlahaasoo dhanba baarlamaanka koonfur galbeed waa uu gudanayaa sidii hadeertan progressive ah ama ayar ayar ah ayuu u gudanayaa ilaa laga gaari doono toobka meeshii loogu talagalay ilaa aan ka gaarayno aada umahadsantihiin warbixin hantindhowr oo ilaa ay hadda lasoo saaray koonfur galbeed miyaa jirta
hadeertan waqti xaadirkan waxaa socdo eh, raboodkii 2019 oo under process ah, still baarlamaanka aan loo soo gudbinin laakiin waxaa jira kii 2018 oo lasoo gudbiyay baarlamaanka horyaala oo jira
tahay ee, waxaan u gudbaynaa qodobka xiga oo ku saabsan baar- baarlamaanku marka uu gudanayo waajibkiisa ah ee, korjoogteynta iyo la xisaabtanka een, ah, golaha fulinta waxaa loo baahan yahay inta uusan korjoogteynta bilaabin ka hor in uu shaqooyin badan yani qeyb kasoo noqdo oo uu kasoo qeyb qaato soo qabto Ee, shaqooyinkaasna ay u fududeyn doonaan korjoogteynta la raba inuu sameeyo waxaan rabnaa inaan brofesor ka weydiino khabiir maaliyadeed ay nala joogo brofesor yaxya caamir inaan weydiino bal maxay tahay inta aan la sameynin ka hor korjoogteynta maxay tahay in la qabto iyo korjoogteynta kadib maxay tahay haddana in baarlamaanku doorkiisu maxay tahay yacni kaalintiisa intee la eg tahay
raxiim horta baarlamaan mada oo dhan adduunka ama soomaaliya mid gobolkanu ama mid qaranimada awooda ugu badan ee wadanka iyagaas sharciga markaafkiis waxa ugu badan awooda uu siiyey iyagaa shacabka toos u disanaya oo shacabka u doorto kadib madaxweyne iyo qolo wasiire iyo wasaar iyagaa ogolaada waxay ku ogolaanayaan ama ku asixinayaan awoodda marka hore la siiyey waxyaabaha badan oo oo sharcigooda u ogolaanaya haddii aad kasoo tagay uma khuseeya qaybtaas laakiin qaybtan oo ah maareynta maaliyadda iyo miisaaniyadda taasaa muhiim ah markaad akhriso waa wax aada u qurux badan waa wada akhriyey waa arkay laakiin waxaa jiro applicationkeeda banaa cilan aragka noo gaara application marka la hirgelinayo waxyaabo badanaa ka hor yimaado waa la toosiyaa waa la bedelaa maalinba talaan maalinba qayb xaalad kaloo isbedeshaa waxay keeni kartaa sharcigaas qayb ka mid in la bedelo marka sharcigaa lasoo raaciyo marka iyaga ee loo sameeyey lagu maamulo masalan haddii aad farmashiyo tagto ee daawo aada soo iibsato warqadaa ku dhex jirto warqadaas waxay kuu sheegeen daawadan aada soo iibsatay sidaad u isticmaalaysad haddaad ka badan cabtidna saddex macalga maalinta ka cabdi aad hal mar cabto ku jirina haddii maalinta saddex mar cabura hal mar aada cabtidna dhibaato kalaa kaaga imaanaya sideedana bini aadamka oo dhanba ilaahayna ku abuuray dhulkaa laydin keena iska socda lama dhig kitaaba lasoo raacay bini aadamka adduunyada joogo kitaabkaa ku dhaqan qofkaas ha la dilo qofkaas gacan ha laga gooyo xoolihiisa intaas ha laga qaado sa inta processka aan ku jirno haddii uu ku dhaqmi waayana ciqaab kala weyn oo aakhira lakula xildhibaanada markii la sameeyey marka iska socda waana masashiira lama dhig waxaa lasoo raacay qoraal sharci ah oo layihi saan ku dhaqma saana nagu dhaqma nagu dhaqa qoraalkan oo maaliyadda intaan kale de sharciyadooda dastuuradooda waa badan yihiin laakiin nidaamka maaliyadda ee lasoo raaciyay iyaguna ay ogolaadeen waa nidaam aada u qurux badan su-aasha waxaa waaya marka ma la raacaa laba cilada aa imaa karto bini aadamka o dhan wada ku timaada aragka keliya maaha kow waa aqoon ma u leeyihiin dadka fulinaya waa muhim iyagu ilaan kitaabka hada daba aqoon qofka si u fuliya dhibay ku naqaneen ma yaqaanin warqada daawada ku dhex jirto hadda adan akri aqaanin oon iska isticmaala waxay ma ogin waa haysataa gaadhka waa lagu siiya laakiin ma taqaanin bfmkan marka waxaa loo baahan yahay kow aqoon inay jirto kulligood ma wadaha inta oo guddiyada maaliyadda ah marka ee baarlamaanadu ay leeyihiin waxay u baahan yihiin mar kasta aqoon joogto ah intaas inay xafidaan ma aha waa inay yaqaaniin macnawiyan waxa uu yahay tilaab kasta marka ay qaadaan waxaa ka dhalan karo isbedel hadduu yimaadana oo keenaya in asiga wax laga bedela si looga bedeli lahaa aqoonta marka oo loo leeyahay shaygaan sharciga ah ee waxay ilaa aad wax ku dhaqaysa waay aada muhim u tahay weliba ma aha in qofka hal mara in la joogteeyo oo dhowr bil kadib sanad kadib inay isku yimaadeen xataa iga dhexdooda ay ka doodaan ta labaad waxaa waaye hirgelinta wax haddaan aqaan wax haddii qorxayiin warqada ku qoraa anigana aan aqaan laakiin ana fulinayo idin waxay noqonaa cillad kale oo ah waxay qurxoonaay ee ummadda aad ummadda waxay kaa sugeeda oo dhan waxaa waaye sarbays inaa u qabatid bulshada oada horumarisa marxaladda ay joogaan inay ka horumaraan haddii khatar kusoo socoto inaad ka badbaadiso dhinaca dhaqaalaha marka aqoonta iyo korjoogteynta applicationka marka wataa la hirgelinaya labaduba aaday muhim u yihiin in mar kasta ay jiraan aada iyo aada u yihiin oo codsala marka in mar kasta aqoonta guddiyada maaliyadda macnaheedu ma hadda inayna aqoon laakiin mar kasta in abgelinmada kasii dambaysa aqoontooda kor loo qaado aaday muhimu tahay hadda labadii maalin oo kuwa ka horeeday shantii maalin oo cashirada aan qaadanayni waxaa soo baxay dadka isku yimid dhexdooda inay aada u kala faa'iidaysteen doodana dhex dhigay in qolo walba si u xalaysa qolada kale ka faa'iideysa waktigaa isbedelaayo shirarka noocaana inaan loogu qaban mar kasta xamar keliya ee gobollada ay ku wareegaan marba gobol lagu qabto oo gobolkaas oo khibrad qobradaha ay meeshooda ugu tagaan dadkaa diyaaradaha lagu wada keena xamarada keena koostaba diyaaradda marba hadii la raacay inta raacaan gobolaha ha tagaan bildiga marka markaas barantikadaa la arki karaa xafiiskiina lageeya suu hawey inta aan la qaban marka bfmkan waxaa jiro waxaa la yidhaha ant kasoo hormarin qofka waa inuu jiro sharci horta waa inay jirta aqoonta waa inuu jiro hanti dhowr waa inay jirta miisaaniyad waa inuu jiro dabcan baarlamaanka oo isla sharciyadiisa budget low waa inuu jiro budgetka laftiisu waa inuu sharci leeyahay financial low waa inay jirto outbit low waa inuu jiro waa instrument toolka aad isticmaalaysa marka hore waa inaad kuu diyaarsan tahay marka korjoogtaynta ka hor qalabka aad ku rabtaa markaad garaash tagtay aad eh, buris iyo waxay furaya waxba u baahan tahay qalabkaas oo kale marka waxaa ku ah sharciga maaliyadda sharciga miisaaniyadda sharciga xantinoorka iyo sharci kaloo badan intaas keliya maaha iyo guddiyada laftooda se u shaqeynaa guddiga yaa magacaabaya guddiga awooddiisu intay la-eg tahay de qof awood oo oo mudlaqa iska fura qof looma siiyo mid kasta sharcigaa sheegaayo xubnihiisa si u kala sareeya see go-aan u gaaraya iyo awooddooda xadka ay tahay haddii awooddiisa guddigana la magacaabay wuxuuna aqaan laakiin awooddeeda ay xadidan tahay oo meel laga controla ay jirto layterna waxaa ku xigo imaanaya waxay tahay reboard inuu jiro waa inuu reboard soo baxay oo hore oo tex raaco waa inuu jiro waxaa kaloo iyada aada muhiim u ah inay jirto m d b national development plan waa inuu jiro oo qorshe qaran waa inuu jiro oo aada meel gool la hiigsanayo iska soco qofo meel uga soo haray waa inay jirto bointii la rabo sanad kadib laba sanad kadib meel noo xadidan oo rabna inaan gaarno haddii marka qofkii uuna ogeyn qorshaha wadanka u degsa miisaanid kasta ood u keentid jiho kale uu la aado waxaan oo dhan waxaa waaya coordinated inay noqdaan waxay isku xirayeen ee mas-uuliyadaasu koraysana ugu weyn waa baarlamaanada sidiisa baarlamaanku wuxuu matalaa shacab shacabkuna waxay ka- ay ka sugayaan service inuu qabto marka waa inuu yaqaanaa qofkii qorshaha waktiga dheer qorshaha waktiga dhexe sanadkan waxaa la damacsan yahay dabcan dadku waa yaqaaniin qayb laakiin aqoontu ma aha hal maraa waxay aan aan maran la aqaan waa inaan mar kasta xataa waa invention cusub guddigan waxay soo saari karaan wax aan b f f-ka ku jiro intay ka doodaan wax dhihi karaan kaasaa muhim haya ka maqan kadib ay barbuusal baa raba u gudbinaa kadib waa lasoo ansixina waa lagu soo daraa waxyaabahaasaa ila muhim ah aniga, eh, saaxiibka aada joogo oo baarlamaanka weynaan arrimahaas mas-uul uga ah waana rajeynaa aqoon fiican waa u leeyihiin laakiin bal hirgelinteeda iyo siday joogtayn loogu sameyn lahaa kor joogtayn joogto ah in la sameeyo inta waxaa waye hawshaasay u dhacaysa day to day inuu qofku la socdo waa mahadsantihin Eh, xildhibaan doctor cilmi oo nagala jooga guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda heer federaal waxaan rabna inaan weydiino eh, sida hadda profesorka uu sheegay eh, inta uusan baarlamaanku sameynin korjoogteynta maaliyadeed iyo la xisaabtanka hay-adaha fulinta inta uusan sameynin waxaa laga rabaa inay jiraan qorshayaal horumarineed eh, haddii ay tahay mid waqti dheer iyo mid waqti dhow iyo sanadle eh, waxyaaba sidaasa qorshayaashaas heer federaal eh, dejisan eh, iyo maxay tahay farqiga u dhexeeya qorshayaasha la rabo heer state eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaguna inay yeeshaan eh, meelaha ay isaga yara ekaanayaan iyo qaabka ay ku kala duwanaanayaan bal dictore tudhow Eh, waa mahadsan tahay eh, waa run eh, runtii eh, marka dee dalku eh, uu ku jiro stageka eh, developmentka eh, horumarkiisa laga hadlayo eh, waxa weeye waa in la lahaadaa horta marka hore vision waa inu jira aragti waa inu jirtaa aragtidaasoo markaasi aada eh, ku salaynayso eh, awooddaada dhaqaale eh, kobaceega mustaqbalka Eh, ama ha noqoto muxuu ahaye awood eh, bani aadamoo moogtahay eh, haysato aqoon iyo dad waxbartay iyo xoog shaqayn kara aada haysato iyo xirfad intaad haysato waa inaad qorshaysaa Eh, resourceska muxuu ahaye iyo naturalkeed haysateed ka faa'iidaysanaysana waa inaad muxuu ahaa qorshaysaa Eh, qorshahaasi markaa aada eegto toban sano kadib ama labaatan sano kadib xaaladan aan hadda ku jiraa labaatan sano kadib waa inaan sidaa u ekaadaa muuqaalkaa yeeshaabaad leedahay aragtidu waa nooca markaan isku geeyo resourceskayga macnaha awoodda dhaqaaleen haysto awoodda muxuu ahaayey eh, dad shaqayn kara oo xoog muxuu ahaayey bani aadaman haysto oo hantida muxuu ahaayey aasaaska ah Eh, intaasoo dhan markaan qorsheeyo waxaad leedahay waa inaan gaadhaa labaatan sano ama muddo saasoo kale ah eh, waa inaan muuqaalkaa dalkaygu waa inuu yeeshaa marka sidaa aad moogtahay higsanayso higsigaa dheer haddana waa inaad u samaysaa breakdown ood moogtahay jejebisaa waad ka dhigtaa muxuu ahaayey shan shan sano ee ama afar sano ama shan sano ama saddex sano hadba intii muxuu ahaa aduu qorshahaaga aad ku xadidayso waa inuu dalku ku xadidaa marka waxaad leedahay shantii sanaba waxaan qabanayaa howlo noocaasoo kale ah horumar saasoo kalean samaynaya marka taasaa la qorsheynaya qorshahaasi markaasi waxaad ku salaynaysaa ee muxuu ahaayey dakhligaagu siduu kobacaaga dhaqaale siduu noqonayo ayaad markaasi aad ku salaynaysaa takhasusaadka aad u baahantahay specializationka waxbarashadaada ayaad ku qorsheynaysaa intee dhakhtar baan u baahanahay inaan soo saaro oo mogta specialista ayaan u baahanahay intee isbitaal baan rabaa inaan dhiso muddadaasi intee jidad baan inaan sameeyo ay tahay intee baan beeraha wax soo saarkeeda sidee intee baan kordhinaa xoolaha saasoo kale kalluumaysiga saasoo kale warshadaynta saasoo kale waxaasoo dhani markaa waa inay qorshe ku socdaan adigoo xisaabtamaya markaa hantidaada marka horta mogta qorshuhu waxa weeye waa dalka guud ahaan wey soomaaliya oo dhan guud ahaan baa loo qorsheynaya intii ay dowladdu gacanta ku haysa ee xukuumaddu gaadho dhan muddadaa is leedahay waad gaadhaysaa ayay mogta yaa qorshaha loo sameynaya markaa dowlad goboleedyadu waa ku jiraan qorshahaasi dalka dhan buu ku baahsan yahay dowlad goboleed kastaba waxbaa kaga jira oo mid waxa weeyaan inay dadkeeda horumariso caafimaadkooda horumariso oo muxuu ahaaye jidad dhisto oo waxyaabahaasoo dhan bay markaasi ay ka mid noqon kartaa iyadoo ku xidhan tahay awoodda dhaqaale la haystaa ay ku xidhan tahay marka sidaa darteed baa moogta dowlad goboleedku wuxuu samaynayaa qorshaha guud ee qaran inta kaga soo aadan isaga dowlad goboleedka imsa kaga soo aadan waxaa loo sameynaya deked waxaa loo sameynaya jidad waxaa loo sameynaya iskuullo waxaa loo sameynaya caafimaad intee baa kaga aadan muddadaa shanta sano ah haddana shan sano markii la yidhaahdo sanad sanad waa in haddana loo sii kala jebiyaa mashaariicdaad samaynaysa waa inaad priority loo yeelaa oo muxuu ahaay maxaa mudnaan leh oo hortabin leh oo sanadkan la qaban karo securityga miya muxuu ahaayey ma dowlad wanaagii xafiisya ma xafiisya dhisidba waxaynkaasoo kale institution building miya waxaasoo dhan waa in muxuu ahaayey ay mogta ku jirta marka waxaan ka wadaa dowlad goboleedku wuxuu eegayaa qorshaha guud ee qaranka wuxuu markaasi fiirinayaa inta dowlad goboleedkiisa kaga jirta oo markii horeba daraasaad lagu sameeyey oo lagala tashaday maxaa yeelay keligood ma soconayaan waa inay dowlad goboleedku taladeedii ay ku leedahay muxuu ahaayey qorshaha qaranka waa ina dad expertis oo arrintaa daraasaad ka sameeyo dowlad goboleedka iyo qarankaba muxuu ahaay federaalkaba ka mid iyo arrintaa ay wada jiru sameeyeen wasaaraddii qorshayntii samaysay marka waxaa looga baahan yahay iyagoo kaa ku salaynaya waa inuu yeeshaa markaa qorsho heer dowlad goboleeda oo muxuu ahaay qorshahaasi la jaan qaadi kara ku beysgaraysan buu sameynaya wixii kale resourceskiisa gaarkii ay u gaadhaan isagay u taallaa waa ku darsanaa sooma garan hadduu moogtay dowlad goboleedku resources dheeraadoo kale ay u soo baxayaan oo isleeyahay intaa inka badan baad samayn kartaa waa ku darsanaa moogta marka waa inuu sameeyaa qorsho heer dowlad goboleeda oo la jaan qaadi kara qorshaha guud ee muxuu ahaay qaranka la jaan qaadi karaa jira marka arrimahaasoo dhan waxaa loo sii jijebinayaa bajetka miisaaniyadda sanadlahabay ku jiraysaa sanadkan maxaan qabanaa marka miisaaniyaddii marka waxay noqonaysaa miisaaniyad horumarineed oo mashaariic iyo miisaaniyad muxuu ahaayey dee howla socodsiinta ah socodsiinta howlaha joogtada ah ee miisaaniyadda joogtada loo yaqaano ayay kala noqonaysaa labadaasay noqonaysaa marka qorshihii dheeraa qaybihiisii fulintiisii waxaa ku jirtaa miisaaniyadda sanadlaha waa halka uu markaasi guddiga maaliyadda uu ka eegayo mashruucan la sameynayo oo sanadkan intaasi ay kaga aadan tahay kharashkiisii mashruucan muxuu ahaay ma ku haboon yahay kharashka la saaray ma la eg yahay saxma yahay si saxma loo qiimeeyey muxuuaha ma la fuliyey haddii la fuliyey intii sanadkan loogu talagalay ma la fuliyey waxaasoo dhan marka waxaa u taallaa muxuu ahaayey mxua guddiga maaliyadda iyo baarlamaanku inay dabagal ku sameeyaan oo miisaaniyadda sanadlaha ayuu ku ansixinayaa kharashaadka wixii kaga soo aada mashaariicda horumarineed ee socota wixii kaga soo aada ayuu markaas ku ansixinaya marka sidaasay runtii ay isku maxaan is leeyahay iskula jaan qaadi karaan muxuu aha qorshaha guud iyo qorshaha gaarka ah ee muxuu ahay dowlad goboleedku iskula jaan qaadi karaan waxayna arintu kusoo biyashuban doontaa uun miisaaniyadda sanadlaha ee markaa mxuu aha la fulinayo taasun bay noqonaysaa qaybtii kaga soo aaday ay ku jiraysaa halkaasaanu muxuu aha kaga kontroolaya laakiin waa inuu la akhriyaa qorshayaasha guud iyo inay waxaani ay mxuu hadafka la hiigsanayo ay markaasi ay ku aadan yihiin ay, eh, muxuu ahaay ay ku beegan yihiin
tahay liban aad wanaagsan tahay waxaan rabaa inaan ogaano xaaladda eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan rabaa xildhibaan cabdirashiid in uu warbixin naga siiyo eh, ka talagelinta laga talageliyay qorshihii heer federaal ee la dejiyey qorshaha horumarinta qaranka ee heer federaal la dejiyey iyo sidoo kale eh, qorshayaashii kale istraatiijiga ahaa ee la sameeyey eh, waqtiyada dhow iyo waqtiyada dheer Eh, iyo haddii ay jiraan iyagu si gaar ah ka dowlad goboleed ahaan qorshayaal ay sameeyeen eh, ka hor inta aanan la guda gelin eh, la- isla xisaabtan iyo korjoogteyntii la rabay ilaa iyo hadda wixii u qabsoomay xildhibaan soo dhowow
waa mahadsan tahay ka dowlad goboleed ahaan baa ku horumaraya ka dowlad goboleed ahaan waxaanu leenahay qorshayaal ku soo salaysan miisaaniyad sannadeedkii aanu ansixinnay ama la hor keenay baarlamaanka hadday horumar tahay sida waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale dhismayaasha waddooyinka oo kale een, horumarin dad kalluumaysato laashas la siinayo oo kale oo dhammaantood ku wada salaysnaa miisaaniyad sannadeedkii la keenay waanu leenahay Een, waanu ku shaqeynaa in facti wax noo qabsoomay face face iyadoo kale ah wax noo qabsoomay oo sida wadooyin oo kale dhulku maadaama ay wadooyin badan aanan lahayn sida muqdisho oo kale waxaanu hadda wada dhisnay wadooyin wada jay ah oo aada u fara badan oo magaalada ayna awal hore u lahayn kuwaasoo ku salaysnaa een, maaliyadayadii in magaalada wadooyinkeeda la horumariyo waanu qabanay waxaanu kale oo samaynay annagoo marmarka qaarkoodna deeq ka hela beesha caalamka ama hay-adaha deeqda bixiya iskuullada oo kale aada baa iyagana loo dayactiray oo iskuullo dowladii hore jiray oo burburay oo la dayactiray iyo kuwo horle oo hadda la dhisay iyadana waxqabadkooda waanu meel fiican bay noo marayaan halkaas ayaa wax noo marayaan tan kale ee ah dowladda federaalka qorshaha aan la wadaagno een, way jirtaa dowladda federaalka waxyaabo naga soo gaadhay oo horumarinta oo kale ah sida wasaarado la dhisay een, maxkamado waa jiraan wax badanna waanu ka sugaynaa oo de waa waa waa waa waa waa waa aabihii dalka waa dowladda federaalka markii ay nala soo wadaagaan oo noo soo gudbiyaanna waa soo dhaweynaynaa waana ku dhaqmaynaa sidii ay noo sheegaan insha allahu biidni illahi kariim waa sidaa wey
qaranka marka la sameynayana qaybaad ka ahaydeenoo waa laydinka talageliyey sidaas
balay wixii na soo gaadhayna waa sida aan u sheegay wixii kalena waanu sugayna aada maasantaha xildhibaan cabdifataax oo hirshabelle ka socdaan raba inaan isaguna ogaano bal kaalinta ay ku lahaayeen mar ee, la- dejintii qorshihii horumarinta qaranka iyo haddii ay jiraan bal qorshayaal si gaar ah maamul goboleedka hirshabelle uu dejiyey soo dhawo xildhibaan bismi illahi raxmaan raxiim Ah, waa mahadsan yahay xildhibaanadii ka horreysay kama ag fogey Een, miisaaniyadda sannadeedka oo kale inta badan guddiga maaliyadda waa laga talageliyaayo marka hore odorsku waxaa sameeya wasaaradda Een, auditka ayaa soo marsiiya kadib aa haddana ee, annagu saas nagu soo gaadhaa haddii aan soo gaartana annaga nafteenna bayortiska waa fiirinaa meelaha miisaaniyaddu ay abaarayso Ee, hase ahaatee haddana korjoogtooyintuna marka waxay- waxaan ka fiirinaa inta badan hadday tahay ee, sharciga waxa uu ka qabo ama ma ku salaysan yahay waxaan sharci Een, taas markaan fiirina kadib haddana ma la fuliyey oo fulin ma la sameeyey oo sidii loogu talagalay maadaama dakhliga laga qaado dad masaakiina ama bar eh, caana gadayso eh, na- baabuurta wadada maraysa wixii la aroorinayay in lagu hubiyo meel muhiim ah waa muhiim Een, qorshayaasha midda qaranka waana laga talageliyaa sababtoo ah annaga waxaan ku tiirsannahay mar kasta waa dowladeena federaalka ah Eh, muhiim ayay noo tahay inaan la tashigeeda iyo iyo falgalkeeda aan badino Een, waanu ku qasbannahay mar walbana wasaaraddeena een, maaliyadda iyo wasaaradda kale ee dhigeeda ee federaalka ah way way isku dhex jiraan waana wayna wadaagaan wixii soo hormaro oo oo yimaado oo development ah ee jiro ee la qaybsanayo macnaha een, dakhliga guud ama resourcega guud ee markaas in laga shiraa ay tahayna waa waa un way way way way ka wada hadlaan Ee, waana laga talageliyaa anaguna dee hadda xildhibaan ahaan iyo guddi ahaan waxaan u xil saarannahay inaan eh, mashaariicdii iyo wixii dakhli ahaan inaan inay galeen dhulkii aan ogaano hadeertaan waxaan hirgelin ognahay socdana jidka u dhexeeya jowhar iyo iyo iyo iyo iyo aeroboorka in la hor- la howlgelinayo mar dhow la dhisi rabo horeyna loo dhisay shan kilomitir camal eh, jowhar iyo konga inta- inta u dhexayso Eh, insha allahu tacaala iskooladoo kale wax badanaa laga qabtay waan ognahay Eh, wax badan oo dowladda xaggeeda naga soo gaaran way jiraan hay-adaha internationalkana wax naga soo gaaray way ay jiraan annagana korjoogtaynteennu waa caadi waa wax hadda khilaaf oo ka taagan ma lahan oo waan isku qanacsannahay annaga iyo wasaaraddeena iyo am- f- eh, baalkii eh, maaliyadda iyo iyo guddiga een, ah, baarlamaanka ee maaliyadda marka wax hadda culays oo jira ma jiro insha allahu tacaala inkastoo aan bilownahayna kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix toddoba ma dhihi karo oo mashaariicdaas aad hadeertaan I will finish because bilow bilow aan nahay hadda unbaan processkeenna uu iska bilaabanayaa Eh, waa mahadsantihiin
in aad qorshaha horumarinta qaranka ka qayb qaadataan marka laga soo tago ma jiraa qorshe gaar ah oo dowlad goboleedka hirshabeelle uu dejiyey mise wixii markaas suurtagala la qabtaa
dejisay dowlad goboleedka hirshabeelle tusaale ahaan sidii looga hortagi lahaa covid 19 ka covid 19 aad noo hayo oo soomaaliya ku habsaday Een, qorshe u gooni ah oo mid heer state ah wuu jiraa mid aan la wadaagayno Een, dowladda federaalkana waa u jiraa waxbarashadoo kale qorshe noo gooni ah oo aan anagu gooni u leenahayna way jirtaa iyadana Ee, sidoo kale dhismayaasha ama kaabayaasha dhaqaalaha saasoo kale iyadana qorshe noo gooni ah way jiraan Waa mahadsan tahay xildhibaan waad soo dhawow
dhawaxay marka hore qorshaha guud ee qaranka sidii looga talageliyey iyo talada iyada waxay ahayd riboodkii waa soo celinay Een, waxay nagula aadanayd inaan wax ka bedelnana iyo inaan wax ku darno inta waa sheegnay iyadana Een, midda kaleeto dowlad kasoo timaada ama xukuumad kasoo timaada qorshay la imaanaysa Een, annaga markii aan kasoo tagnay inaan dabagal nahay oo een, wixii yimid in sidoodii loo fuliyey iyo in een, isha een, wax cusuba la keenaba kasi kow xukuumadda mid tii shalay joogtay midda maanta joogtaa ka fursad badan ta maanta joogtay midda beri imaanaysaa ka fu- kasii fursad heleysa marka hadda xukuumadda jidha galmudug een, qorshaheeda u ballaaran waa amniga qorshaha ugu weyn oo galmudug hadda madaxweyne axmed cabdi kaariye iyo- iyo xukuumaddiisu ay ku dadaalayaan waxay ahayd amniga amniga qeyb cadowga haysta in laga qaado oo isha gacanta dowladda lagu soo celiyo qorshahay ka mid tahay Een, dhanka kale oo isha mashaariicda laftirkeeda qorshe weyn oo ah dowladda kaga degan wasaaradda qorsheyntu keentay baa jiray oo wasaaradda qorsheynta waxa waxa annaga la shaqeyna guddida maaliyadda la shaqeeya guddida maaliyadda saddexda wasaaradoo la shaqeeya waxa weeye maaliyadda iyo qorsheynta iyo ganacsiga baa annaga ka guddi ahaan baarlamaanka galmudug ee maaliyadda hoos yimaada Een, saddexda wasaaradda aan wada shaqeyno waa ilaha dhaqaalaha inta badan meelaha uu ku tiirsan yahay tusaale ahaan wasaaradda qorsheynta mashaariicda timaada oo iyadoo ii sheeg ay ay qorsheyso baa jidha hadda inta dowladdaanu timid waxaa fulay waxaa jira een, madaxtooyadii galmudug oo kale way fushay Een, annagu weli riboodka ugu talagalnay kamaana soo saarin lakin insha allah sanadkan gudihiisa inaan kasoo saarno in sidii loogu talagalay ay fushay in kaleeto baan rajeyneynaa waxaa kaloo jidhay een, qorshaha een, mashaariicda ka mid ahaa een, waddadii een, hobiyi gaalkacyo naga horreysay laakiin ii sheeg dowladdaanu ay ku taagan tahay in la dhammaystiro qorshaha way ku jirtaa waxaa ku jira een, garoonka diyaaradaha laba garoon baa ku jira oo mid caasimadiiyo hadda la bilaabayo iyo mid gebagaba ah oo caabudu arkeeda oo gebagaba ah oo laamiga hadda lagu wado labadaas qorshaba dowladda ugu jira annaguna dabagalkeeda inaan keenno hadba kii dhammaadana in rubeedka soo saarna midkii istaagana wuxuu la taagan yahay inuu ogaano howlahaas horumarinta ah ee la fuliyey ee wado iyo garooman iyo ku saabsan ma jiraa qorshe guud ee ay ku wada qoran yihiin oo heer dowlad goboleed loo dejiyey oo xukuumadda hadda jirto ee madaxweyne ee qoorqoor uu hogaaminayo u degsan ma jiraa way jiraan waxna waa wax ka horreeyo intay bilowdeen istaagay oo la rabo in la dhammaystiro waxna waa wax la bilaabay inta joogay waxaa la bilaabay wax ka mid ahaa garoonka cawdaaq oo kale inta joogay garoonka cawdaaq waa la bilaabay waa gebageba hadda asoo waxaa kaloo la bilaabay dhismaha madaxtooyada way dhammaatay mar dhow insha allah daafurkeedaan u rajeynaynaa qorshe marka guud oo galmudug uu jiraa midka qaranka aynu la wadaagno ma waxa ka sokeeya midka inugu anu anugu keli- keligeenno ah inaynu isheeg qorshaheenna aanu ka midho dhalino waxaa kaloo ka mid ahaa isheeg xoreynta dhulka maqan dhulka maqan xoreyntiisa hadda qaabkiisa wuu socdaa saraakiisha ama dowladda federaalka ha ahaate ama kuwa ciidamada galmudug ha ahaadaan ama wasaaradda amniga galmudug ha ahaate way jiraan qorshahaas in hadda isagana la bilaabo oo weliba wuu bilowdo waa dhihi karnaa waxyaabaha jiroo kale waxaa ka mid ah dhismaha wadada dhusmareeb dhexdeeda dhexmadha caasimada oo iyadan hadda bilahan soo socda bilaabanaysa insha allah qorshayaal badan marka way jiraan insha allah waxaan rajeynaynaa in insha waa mahadsan waa mahadsantaha xildhibaan ee xildhibaan cabdifataax waxba ku daray
sidaad ogtihiinba annaga waxaan maraynaa afarti sane shantii sane ee dambe because madaxweynihii hore waatii isbeddel yimi isbeddelka hadda jirana waxaa hogaaminayo cali gullaab xuseen markii uu soo sharaxayay qodobo uu hadalla u ka dhawaajiyaa jiray oo ah in boqolka maalmood ugu horeysa uu hirgelin doono qorshahay ka mid tahay uu hirgelin doono waxa la yidhaahdo telefishinka qorshaha boqolka maalmood ee ugu horeysa boqolka maalmood oo dowladdiisa.
dowladdaas inuu fuliyey oo hadda uu noo taagan yahay telefishinkii naftiisa uu noo suubiyey inuu hirshabeelle telefishin uu shaqeeyo waa qorshe uu madaxweynaha ee, uu ka dhawaajiyey sidoo kale dib u heshiisiinta qorshaan ka lahayn haddana meelo fiican ay marayaanoo dee waatan safarada uu ku tagaayo mar walba dhulkan hadda darhad oo kale warshiq uu tegay dhagax dhig oo oo waxba uu soo suubiyey oo maaragtay een, xarun kawaanka la- kalluunka ama suuqa kawaanka oo lagu gado kalluunka een, dib u heshiisiintiina wuu soo wuu soo maaragtay xarag jaray dib u heshiisiinta marka saas ay noogu socdaan waa qorshaha noo degsan mar walba inaan because dadkii colaada ragaadisay colaada ragaadisayna dee in hadeer si loo helo deganaan waa in laga shaqeeya dib u heshiisiinta iyadoo madaxweynehina uu horkacayana arrintaas iyada ah way inoo qorshaysan tahay intaasaan hilmaama rabin aan ku daro
sidoo kale isteekada nafteedooda ma leeyihiin qorshayaal u gaar ah Ee, saasha haddaan ka jawaab warta waddanka waa ee, federal waxaa jirta dowlad dhexe iyo waxaa kaloo jira dowlada goboleedyo Ee, marka la sameynayo n d b ga ama national development plankane markasta waxaa la fiiriyaa baahiyaha wadanka ka jira iyo sidoo kale wadankan hiigsigiis meeshu uu rabo ama meeshuu hiigsanayo inuu gaaro Ee, wadankan gobolo ayuu ka kooban yahay dowladdana sidoo kale markii la- ee, qorshaha ay sameynayso baahiyaha gobolada ka jirta iyo sidii ay ku xalin lahayd ayay maxay aheeto ay ku talagashaa qorshahaasi marka gobol kasta ama gobolada dalka saddex kasta ama laba kasta waxay doona ha ahaadaane waa dowlad goboleed dowlad goboleedkaasi waxay soo gudbisaa maxay aheeto baahiyaha statekeeda ka jiray ee waxay soo gudbisaa dowladda federaalka dowladda federaalka ayadana sida meeshaasi ay ka ambaqaadaysaayo n d b ga meesha laga diyaariyaa marka markas consultation in lala sameeyo dowlad goboleedyada waaba waajib waa haddii ayaga aanan lala tashan oo baahiyahooda aanan la weydiinin oo- oo wixii ayaga priority u ahaa oo baahiya ayaga priority u ahaa aanan la weydiinin n d b ga waxaa waaye ma sameysmaayo haddii tusaalahan dowlad goboleedka aadan la tashan oo adaa iska samaysateed waxay ku dhehaysaa ani projectigan ama eh, ama qorshahan adi aad samaysatay aniga priority ima aha aniga midkaana priority ah marka meesha waxaa ka imaana isqabsi marka almost waa waajib in wadatashi lala sameeyo dowlad goboleedyada taasina waa ay jirtaa midda kale haddaan soo laabto ee ah isteedyada ee ma leeyihiin qorsho waa sax qof waliba tusaalahan markaan dowladda tan aan iska dhaafno shakhsiga markuu u socdo wuxuu leeyahay qorsho qofka bini aadamka keligiis socda ayaa wuxuu leeyahay qorsho maca dalika marka ma ugu sii jirto state dhan inuu qorsho la-aan u ahaado ma suurtagalayso wax dhici kara ma ahan Ee, waa ogtihiin oo madaxda ee, markay isu soo sharaxayaan ama xilkay ordayaan waxay leeyihiin barnaamij siyaasadeed ama qorshooyin ay la imaanayaan ay leeyihiin Ee, statekan koonfur galbeed waa uu leeyahay qorshooyin isaga u gaar ah oo midka federaalka wixii la wadaago waa guna laakiin wixii kale isaga u gaar ah waa ay jiraan waayo waxaaba jirtaba wasaaradan oo lagu magacaabo ministry of planning ama wasaaradda qorsheynta oo fiirisa ama qorsheysa wixii baahiyo ama wixii hiigsi oo statekas uu rajaynayo inuu gaaro ha aadan waqti dhow ama waqti dhexe ama waqtiga fog ee soo aadan state eh, eh, maxay ahayd bilaankaasi ayaa eh, maxay ahayd wasaaradda maaliyadda naftirkeeda ay ku salaynaysaa miisaanada ay diyaarinayso waxay ku salaysaa ama waxay u fiirisaa qorshihii wasaaradda maali eh, wasaaraddan eh, maxay ahayd qorsheynta ay soo deshay ka bacdiyaa miisaanada la diyaariyaa oo baarlamaanada loo gudbiyaa haddaan waxoogaa yar aan ka taabto eh, qorshayaasha ama blaniska eh, statekan koonfur galbeed waxaa ka mid ah institution building ah ka mid ah qorshayaas u- qorshayaasha u degsan oo waqtiga dhow ana mid ka dhex aanan ahayn mid ka fogan aanan ahayn waqtiga dhow oo muhiimadda focuska la saarayo waxaa ka mid ah institution building oo ay maamulada maadaama ay cusub yihiin oo ay curdun ay yihiin maamulada meesha ay ku shaqayn lahaayeen xafiisyadii wasaaradda ay ku- ay- ay- maxay ahayd, ay ku shaqayn lahaayeen madaxtooyadii naftirkeeda in la dhiso institution buildingkaasi marka qorshaha ugu badanta waa isaga waxaa kaloo jiro eh, wax loo yaqaano infrastruct- infrastructure building plans qorshayaasha ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha hadday ahaan lahaayeen eh, wadooyin hadday ahaan lahaayeen maxay to airboortyadii oo aad waa aragteen oo midkan oo eh, caasimadan koonfur galbeed baraawe dhismihiisii oo mar mar dhaba la dhameeyey waxaa kaloo ka mid ah midkan aad deertaan ee magaalada baydhabo shaatigood airport oo maxay to dib habeen ku socoto oo taawir cusub eh, loo sameeyey had deertaan inkastoo wili aanan maxay to aanan la daafurin laakiin dhismihiisa gabagaba uu maraayo Ee, waxaa kaloo jiro asina qorshayaal stabilizationka la xiriiro ama xasilinta la xiriiro oo gobolka inta ugu badan ay ka socdaan ee, gobolkan shabeelladaas ay ka socdaan si la mid ah waxaa jiro ee, ee, ee, maxay ahayd qorshayaal em, ee, degmooyinka loogu sameynayo golo deegaan hadda koonfur galbeed intooda badan waa ay leeyihiin degmooyin qaar hadeertaan waxaa socdo saan jeclahay degmada waajid oo dalad wasiir wasiiru dowlaha ee, ee, federaalka uu joogay oo golo deegaanka uu ka dahfuray sidoo kale degmooyin waxaa jiro oo hore loogu sameeyey golo deegaanka marka intaasoo dhan waxay soo hoosgalayaan qorshaha horumarineed ee stateku u degsan yahay si gaar ahaan wasaaradda qorsheynta ee wasiirkeedii uu diyaariyey ama guud ahaanba ee ku jirtay maxay ahayd barnaamij siyaasadeedka madaxweynaha uu la imaaday marka labaduba way jiraan consultation in lala sameeyo ee dowlad goboleedyadana waa ay jirtaa statekana sidoo kale qorshayaal isaga u gaar ah waa uu leeyahay waa maadsantahay xildhibaane Eh, waxaan rabay bal inaan weydiiyo profesor yaxye oo ah khabiir maaliyadooda inala jooga haddii shuruucda maaliya maareynta maaliyadda guud loogu talagalay inay kaabaan oo ay eh, fulintoodu yacni ay dalbayso in shuruucdaas la sameeyo haddii qaarkood ay maqnaadaan maxay noqonaysaa natiijadu Eh, qaab noocee ayay fulintu noqonaysaa ama baarlamaanka korjoogteynta iyo ila xisaabtankii la rabay ma fulin karaan ma samayn karaan markaas
si aad b f m aada u hirgeliso maareynta miisaaniyadda iyo iyo maaliyadda waa inay jiraan shuruucyaal kaloo ku kaabaya sida karaanta dhowrkao kale haddii uu maqaya marka warqadii hadda aan ka hadlayo lahay ee caafimaadka markaad sharoobo soo gatana warqadaa ku dhex jirto oo saas yeel ku leh haddii ilaahay uuna abuurana kitaabo noo keeno oo saa u raacana la yidhi adinka markii laydin suubiyey weliba f oo laydin doortay amiin haddana qaybtan maaliyadda hab la raacaa jira habkaas la raaca waxaa ka mid ah hanti dhowr haddii oona jirin hanti dhowr marka madax bannaan waa adkaane bini aadamka dabeecadiisa in inta la daayo layidhaha biha usaawa meer usaa wax u maamul ka hanti dhowr wuxuu u baahan yahay afar shay waa muhiim hanti dhowrka cidda magacaabayso waa muhim cidda awoodda ka qaadi karto inuu miisaaniyadiisa uu madax bannaaya iyo mid afaraadaa jirtay oo ah eh, reporting iyo report siina haddii marka dowladdu ama dowlad goboleed ama dowlad dhexe iyadoo ay magacaawdo hanti dhowrka iyadana ay tahay cidda uu baaraya cidda uu warbixinaya iyada ay tahay cidda xilka ka qaadi kartayna iyada ay noqoto waxaan umaya marka qayb badan oo maaliyadeed oo ah waa inuu baarlamaanka toos shan sano ka hor waa la keenay sharci oo dhahayo eh, hanti dhowrka hoostaga dowladda shan sano ka hor waa la diiday waa lasoo nooleeyay mar kale baarlamaanka dhex waa ogolaadeen aqalka sanaa kusoo celiyay haddana waa kusoo celiyay haddana waa laysku raaca marka in baarlamaanka una dowladda hoos tegin oo baarlamaanka hoos tago waxaa loo diray madaxweynaha inuu soo saxiixo madaxweynihii ilaa hadda weli lama ogolaa ama lasoo saxiixo taas waxay keenaa marka b f m-ki item qodobada uu ku taagnaay oo ku hirgeli lahay mid kamida inuu maqan yahay waxaa ka mid a sida hadda oo abdulsalcilmi oo noo sheegay procura mantv guddiga iibka qaranka weli waa laba guddi asaaba guddi kaloo sii ilaaliyaa jiro xubno dowladda dhanka madax bannaan inuu noqdo sharcigiis waa la ansixiyey laakiin practical weli guddiga lama sameeyo weli maaliyadda aa la kula jirto marka dowladdu markay survey soo gadanayso markay qalab soo gadanayso iyo qalab duquumay baabuur iyo waxba markay iska iibinayso waa guddigii la marsiin lahay marka laga reebo laba laba qadaraas inay ka qayb qaadan karin oo ah aan loo samayn karin waxyaalaha ciidamada ku saabsan waa sigareed marka laguma bixiya qadaraas oo qof kasta ay kasoo qiibgalaysa si aan loo ogaa qalabka nuuciisa iyo waxa la keenayo ciidamada ama ay u baahan yihiin iyo wadamada cunaqabatayn caalamiga u n oo kale ay saartay lama samayn karna iyagana wax kasoo qaadano ama wax u gudbino iyadana waa naga mamnuuc laakiin guddigii burkuramentigaas samayn lahay waxaa umalaysaa weli maaliyadda inay wax ku dhex jiraan oo dhowr wasiir heesla saxeexaan inta sharcigana waa dhamaystiraya waa loo dejiyey laakiin iyadu lama sameyn weli maamul goboleedyada idhono prioritigooda suu yahay waxaa maqlay gurigii madaxtooyadaan dhisnay hoolkii shirarkaan dhisnay shabaawuro bullet proofa loo gaday madaxda qorshahooda kamid taha laakiin waxaa ka horreya priority markaan ka hadlaynay m c h waxaa laga yaabaa inay degmadu walahayaan ama tuulada u dhow islaamiya ay ku umulaayaan oo dhibaata ay kala kulmaayaan qorshaha marka yaa priorityna marka hawshu waa qabatay lacagta waa jilaataa mar kasta dalabto miisaaniyadda markaa codsanaysaa ka dhigto wax adiga a u baahanta waad wax fiicana noo wada sheegteen laakiin dadka aada martishiina waa idin wada dhegeysanayaan anugu aan kamid ah waanu goboladiina leewan waxaa la sheegayo faraha badan hanti dhowradiinu marka mana ogay hay-adda idin tababartay hanti dhowra inay jirto ah hanti dhowradiinu marka madax bannaan yihiin madaxweynaha maamul goboleedkiina joogo iyo wasiirkiina maaliyadda wasiirka maaliyadda madaxweynaha isku xiltaan hata dhowrdhaxdu ka baxa iyagana oo awoodda oo hoos tagayo baarlamaanku marka ma haysta asugu hanti dhowrka kan oo u riboor garayna ma yahay baarlamaanadiina haddii hanti dhowrkiina oona u riboor garayna baarlamaanka oo madaxweynaha maamul goboleedka u riboor garaynayo meeshaas waxaa ka jirto ninkii la baari lahaa doo xilka iga qaadi kara dalaxsii kara magacaabin kara wax aan ka sheegi kara mama jiraan shaqadii la xisaabtanka kor joogtaynto dhan waa baa waana awood adigu waxaa tahay xildhibaan markaa tahay ayaad dhaaranaysay aniga iyo shacabka dhamaad toos noo matashaa awoodda ugu sarreysaana sharciyada ay ku siiyeen oo hadda marka la leeyahay ra-iisul wasaare iyo golihiisa wasiir iyo madaxweyne marka la leeyahay intaasba laga hadlaayo yaa dhalay baarlamankaa dhalay haddii iyaga ay ka awood badiyaan waxay noqonaya ilmo caasi oo waalidkood ka awood badiy marka baarlamankaa dhalay awooddana asaa lahay awoodda caalaheedna sharcigu kuma siiya inaa cid u dalagayso cidaan u wakiisha ma dhihi karto marka waxaan rabaa hay-adaha qaar oo sharcigu uu sheegayo agtiina ma ka dhisan yihiin haddii ay dhisan yihiinna ma shaqeeyaan awood ahaana iyo hoos tagaan oo madax banaani buuxda ma u leeyihiin marka hadda waxaan ka hadlayna aniku waa maaliyad iyo dhaqaale bis siyaasad ahaan waxaa laga yaabaa ciddaad u wakiilateen iyo siyaasad waa la isku jiidaa waa la kala xoog baday wax siyaasad xagga noo dhig waxyaabahan maaliyadda iyo khuseeyo gudiyadiina maaliyadda awoodooda intay laagta baarlamaanka hadda guddiga hore maaliyaddaa jiray dowladday baareen lacagaas soo saareen lacagtaa maqanayneen waxaan sugayna maxkamadii in la yidhaha ama iga dib ugu naqda in la yidhaha waa khaladeena guddigoo dhan baa daaqadda ka baxda waxyaabahaas oo kale waxaa u baahna marka clarification waxay saameynayaan macnaha public financial management ana political issuegooda kale danka male laakiin maaliyad iyo miisaaniyad ay saameynayaan marka ma aqoon daraa jirto oo sharcigaan aan la aqoon ma sharcigaan la dhaqan gelin haddii ay dhacdo waxaas maxaa hadda looga gaashaamo karaa gobolada waxyaaba lamida ma ka dhacaan waxyaabahaasaa rabna inaad aad naga jaahil bixisiin waana mahadsan meesha profesorka uu taabtay inaan xoogaa aan laga iftiimiyo statekeena xaggiisa sida loogu dhaqmo iyo sida ee xa- waaqiciga meesha ka jira inaan yara taabto oo ahayd auditor independenciga ama madax banaanida hanti dhowrka profesorku wuxuu sheegay in eh, markii laga hadlaayo madax banaanida hanti dhowrka in laga fiirinayo almost saddex qodob ilaa afar qodob laga fiirinayo kow magacaabitaankiisa yaa iskale awoodda magacaabitaanka maxay tahay dee xilka qaadistiisan yaa iskale sidoo kale yuu u report garaya warbixinta markuu soo saara yuu siiyaa ma- madaxweynaha muu siiyaa mise baarlamaanka ayuu siiyaa Eh, sidoo kale ma- miisaaniyad madax bannaan ma leeyahay mise waxaa waye dhaqaalihiisa miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ay gacanta ku hayso afartaas qodob ayaan rabaa inaan isdul istaago anoo waaqicii koonfur galbeed ka hadlaayo Eh, horta eh, awlid lowga ama eh, sharciga hanti dhowrka maxay aheeto eh, baarlamaankeena koonfur galbeed oo hadeertan halka sana jirsaday ayaa daraad au- ansixiyey madaxweynahan uu saxeexay hadeertan saasuu dhaqangal ku yahay xeerkaas wuxuu qorayaa nominationka ama magacaabitaanka hanti dhowrka madaxweynaha wuu soo jeedin karaa sida eh, wasiir eh, ra-iisul wasaaraha oo kale in madaxweynaha uu soo jeediyo kadib baarlamaanka la horgeeyo loo ansixiyo sidaas la mid ah ayaa hanti dhowrka koonfur galbeed madaxweynaha uu usoo jeedinaya uu baarlamaanka u hor imaanaya loo ansixinaya oo kalsooni saasa lagu siinaya hanti dhowrkeena sida hadeertan xeerku uu qorayo madaxweynaha markuu soo magacaabo baarlamaanka hor imaanayo baarlamaanka 50 plus 1 almost ku ansixinayo firinkiisa marka haddana xilka qaasdi loo baahdo golaha wasiirada awood uma lahan inay dhahaan inta dhowrka xoga aniguna faagfaagaya xilkan ka qaadayna awood uma lahan haddana xilka qaadistiisa waxay noqonaysaa in baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka qayb ka mid ah inay haddii motion ay ka keenaan eh, howshii si fiican u gudan waayo inay iyaga xilka ay ka qaadaan ayay noqonaysaa marka firinkiisa iyo nominationkiisaba waxaa iska leh maxay too baarlamaanka ayaa iska leh tan kale ee reportingka markuu soo saaro auditorka ama hantidhowraha guud markuu uu soo saaro warbixinadiisa yuu siiyaa yuu u report gareeyaa directly wuxuu u report gareeyaa baarlamaanka sida hadeertaan meesha ay ka jirto reportkii hore lasoo saaray iyo kan hadeertaan oo under processka ah, intaba waxaa si toos loogu geeyaa xafiiska ee maxay too ee, baarlamaanka ayaa loo geeyaa waxaana suurtagal ah madaxweynaha in la siiyo ee, nuqul koobi ah in xafiiska madaxweynaha loo diro waa ay jirtaa laakiinse directly ah wuxuu ee, ugu warbixiyaa baarlamaanka ayuu ugu warbixiyaa qodobka kale ee, xafiis madax banaano isaga u gaar ah ma leeyahay mise waxaa waaya hay-adihii fulinta asina ee, wasaaradaha oo kale ayuu ku dhex jiraayo meesha u dhex degan yahay Ee, xafiiska hanti dhowrka koonfur galbeed asina sida aan ka war hayno maadaama guddiga maaliyadda aan nahay oo wada shaqeyn naga dhexo sida aan ka war hayno meel waxay degan yihiin meel ayaga u gaar ah waayo waxaa jirta hay-ad oo maamulgoleedyada u tababaraysay hanti dhowrada oo primis lagu magacaabo i hope inay u k ay hoos tagto aan jeclahay marka hay-adaas ayaa fangarayso oo tababari jirta xafiis uma- xafiis madax bannaan oo ayaga u gaar ah oo ay ku shaqeeyaan ay leeyihiin iyo shaqaalo u tababaran oo qaabka hanti dhowrka ah ay ay ay leeyihiin tan kale oo afraad oo ah ee, madax bannaanida miisaaniyadda taas waxaa moodaa xoogaa inay caqabad ay tahay oo aan hadeertaan la hirgelin karin waayo waxaanan saamaxaynin duruufta dhaqaale ee waddanka ka jirta ama istiirka ka jirta ayaanan saamaxaynin hanti dhowrkii maxay ahato loo helo miisaaniyad madax bannaan oo isaga u gaar ah isaga ku shaqeeya laakiin saddexda kale qodob kale magacaabitaankiisa xilka qaadistiisa iyo reportingkiisa iyo maleeyahay xafiis madax bannaan intaba xaggeena waa ay ka jiraan istidiyada kalan asxaabteyda ee xildhibaanadan la fadhiya ayaga ayaa ka warbixin doona xildhibaana koonfur galbeed ma leedahay m- xisaabiye guud marka xisaabiye accountant journal waa u jira auditor journal labaduba ay jiraan waa mahadsantahay xildhibaan cabdirashiid jubbaland madax banaanida hantidhoorka ee dowlad goboleedka jubbaland iyo sida lagu magacaabo sharciga sida uu qoraayo ma la fuliyey madax ee, miisaaniyad madax bannaan ma leeyahay soo dhawo waayahay bismillaah madax bannaanida hanti dhowrka jubbaland waa mid buuxda waayo waxaan garanayaa markii la keenayey tender baa la dhejiyey ah in jagadaas loo tartamayo aqoonteeda iyo cv-geeda iyo waayo aragnimadeedaba loogu tartamayo markii la soo gudbiyey qoraalka isaga ah baarlamaanka ayaa waxaa looga xilsaaray guddi hawsha iyaga a qabta baarlamaankii markii hawshii ay dhegaysteen nin ka mid ah oo ugu fiicnaa ayaa la soo saaray madaxweynahana waanu la wadaagnay isaga ayaa qaatay oo oo ilaa iyo hadda ah wuuna shaqeeyaa weliba hay-ada ayaa jira dekeda qaar ka tirsan yahay oo uu soo la xisaabtankii kadib uu uu uu- uu xil ka qaadistooda noo soo gudbiya annaguna noo ogolaanay waa jirtaa waa tii imaatinkiisa iyo magacaabistiisa wixii uu soo arko oo khalad ah ama la xisaabtankiisa ah madaxweynena lamama wadaago wasaaradana lama wadaago wuxuu la soo wadaagaa baarlamaanka saa horeba kugu sheegay waxay leeyihiin xafiis u gaar ah iyo shaqaalo u gaar ah iyo qalabkii ay ku shaqaysanayeen oo u gaar ah iyadana ayuu leeyahay miisaaniyadiis koor yah miisaaniyadiis miisaaniyadiisa dee kolleyba miisaaniyad waa leeyahay oo waa hay-ad shaqayso oo jirta inkasta oo dee Waa wasaaradda maamulka maaliyadda u gudbiso mise asagaa gudbisto toos isagaa gudbista baarlamaanka u gudbiso baarlamaanka u gudbistaa waxay ugu jirtaa bajetka maaliyadda ee baarlamaanku ansixiyey baa maaliyadiisa ugu jirta waxaasaa iga maqan iyo waxaasaa la ii diidayna nooma usoo gudbin marna waa waa ku shaqaystaa oo waa waa maaqsantahay xildhibaana waa maqsantahay dowlad goboleedka hirshabelle cabdifitaax xildhibaan cabdifitaax ayaa- ayaa nagala joogo xildhibaane madax banaanida eh, hanti dhowrka dowlad goboleedka hirshabelle yaa magacaabo yaa xilka qaadista ku sameyn kara Eh, shaqadiisa la xisaabtanka muu madax banaan yahay miisaaniyadiisa soo dhowow waxaa inaga bilowdaa hirshabelle inay leedahay hanti dhowryin kale hirshabelle way leedahay hanti dhowr hanti dhowrahaas uu madax bannaan yahay Eh, xafiis ugoonina wuu qabaa isaga ayaana dee howshiisa ay u gaar ka tahay qabsada magacaabitaankiisana dee sida b f u qabo waa un dee waa lasoo magacaabaa oo in madaxweynaha uu soo magacaabo laakiin ansixintiisa iyo hirgelintiisa xilki qaadantiisana waxaa iska leh baarlamaanka riboodka dee asagan dhan waxaa la magacaabay laba kun sagaal iyo tobankii dabeeqadii sebtembar meelahaasaa la magacaabay riboodkii marka laba kun iyo labaatankii waan ka sugayn hadda soo process ku jiro ayuu noo sheegay inuu noo soo gudbiyo baarlamaanka ayaana xilki qaadi karo miisaaniyadda guud ee ee sanadlaha ahna dee qoonda ku leeyahay oo halkaas ayuu wax wixii u qorshaysnaa oo ka helaa hay-adaha dibadda hay-ad la yiraahdo sida koonfur galbeed uu sheegay xildhibaanka een hay-ad brimsel ahna gacanta ku haysaa xafiiskiisa iyo wixiisana uu qalbaysan yahay si gooni ayuuna u degan yahay miisaaniyad gaara muu gudbistaa mise miisaaniyadda ay gudbiso wasaaraddu qeybka yahay maaliyadda miisaanad gaar uu soo gudbistaa isaga waa maaqsantahay xildhibaan maad soo dhowow galmudug
tvda kala hadda hadlay galmudug hanti dhowro way leedahay waxaa soo jeedintiisa soo gudbiyey madaxweyne madaxweynaha hore ee axmed caali xaaf oo soo gudbiyey laakiin xisaabiya waxaa magacaabay madaxweyne axmed axmed- axmed cabdikaari qorqora magacaabay hanti dhowrahaasi waa hanti dhowro gooni u degan oo shaqaalihiisa leh oo miisaaniyadiisa leh hadda miisaaniyaddii sanadkan uu ku jiray iyo si- iyo- iyo sanadkii ka horeeyey oo sida wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda qorsheynta iyo ay u le- wasaaradda arrimaha gudaha u leeyihiin ii sheeg aan wasaaraduhu siday u leeyihiin miisaaniyad mid walba soo gudbisata oo sidaas oo kale asaga sida guddiyada madax bannaan oo kale ay sheeg shaqaalaha rayidka oo kale iyo maxkamadda saray oo isna u soo gudbisata oo waa ugu jidhay miisaaniyaddii la ansixiyey Een, waana shaqaalu leeyahay meel buu degan yahay Een, waxaa soo jeediya madaxweynaha soo jeediyay dhowr qof uu soo gudbiyey midkii cvgiisa markaa ugu wanaagsanaa baana laga qaatay Een, baarlamaankana ansixiyey asaga iyo xisaabiyaha guud baana wax isku degan yihiin isla meel isla degan
xildhibaan axmed oo ka tirsan baarlamaanka ee dowladda dhexe federaalka ayaan rabnaa inaan ogaano sharciga hantidhowraha qaranka iyo meesha uu marayo iyo xafiiska hantidhowrka qaranka hadda shaqeeyo iyo wada shaqeynta ka dhexeyso guddiga uu ka tirsan yahay ee miisaaniyadda iyo maaliyadda soo dhowo xildhibaan
bismi illahi raxmaan raxiim kolba su-aalaha isteedada aad weydiinaysay kada anagana weydiinaysaan waa isku mid anigu waxaan odhan karaa hanti dhowrka jira oo weliba saaxiibada isteedka ka yimi ay sida quruxda badan uga warbixinayaan waa fiican tahay in si qurux badan waxaa jira loo uga qurux loo sheega qurux badan Een, waxaana mas-uuliyad ah dad baa ku dhegaysanaya hawshan le kuu dirsaday qofkaas warka sugaya sida xaqiiqda in loo sheegaa fiicano way jiraan horta institutionkan hantidhowrku ama state ha noqoto ama federaal ha noqdo uu magacaaban yahay wuuna jira waa xafiis jira laakiin xafiisku waa jira waa magacaaban yahay iyo waajibaadkiisa shaqo ma gudan karaya waa wax kala gaara wey oo ma gutaa eh, shaqadiisii uu u xilsaaraa mas-uuliyadda ahayd Eh, haddii uu xitaa gudan waayana baarlamaan ku ilaalin lahaa ma jirta oo ma qabtaa gacanta ma ku hayaa oo ma gacan geliyey mise ma jirto waxaan u malayay anigu haddii ay jirto dad badanoo unuunka laga jarayoo xisaabi xilmila lagu qaaday ba ama state ka muuqan lahaa federaal ka muuqan lahaa marka xag laga hadlayo wey Een, oo la- la- loo soo qabqabtay dembiyada sababta lama odhan karo soomaaliya boqolkiiba boqol waa cor- corruption ma jiro meel kasta wax kasta ha ahaatee wuxuun baa ka jira waxa ka jira waxay ahaan lahayd cidda qabanaysaa maaliyaddan iyo ummadda waxay ilaalinaysaa udhirta bay ahayd iyaduna waa mar hore raqdooda arki lahayn dad badan oo lasoo qabqabtee waxba xildhibaanada saaxiibada iyo heer state ka yimi war wanaajinta ka daayo sida xaqiiqda ah sheega Een, markaan taa ka soo gudbota federaalka way jirtaa waahayd ballaadhanoo jirta shaqaalo ballaadhan leh weliba hadda annaga inta aan joogay baarlamaankaana ku jiray sharcigiisa aad baa looga soo shaqeeyey waxaana laga looga shaqeeyey si standard aho sharciyada isteedada ama dowladahana ku xeeran ee jira baa looga soo shaqeeyey golaha shacabka wuu maray aad baa looga shaqeeyey waa la ilaaliyey si fiican baa waxaa looga soo dheegtay wadamada dariska aan nahay ee weliba kuwa ugu ilaalinta fiican la odhan karo baarlamaanka golaha shacabku ka gudbay markuu ka gudbay aqalka sare u gudbay aqalka sare wax ka bedel waxbay kusoo sameeyeen wax ka bedelka aqalka sare ay kusoo sameeyeen golaha shacabka markuu soo noqdeen wuu dhaafay madaxtooyada u gudbay waxaan u malaynayaa weli madaxweynuhu la jiraayo ma saxiixin laakiin haddii sharcigaa la qaato oo lagu dhaqmo u dhaqan galo sharcigaas oo cidda loo xilsaarayna lagu ilaaliyo lagu horjoogteeyo sharci wax badan ka taraya dalka musuq maasiqiisa ummadda hantiyadan ilaalinaya weeye xitaa waxaan xasuustaa waxyaal hadda ku qoran ku jira sida uu ku imanayo kusoo magacaabayo qaab tandara oo aan ka soo qaadanay sida kenya ay u soo waxayso tandar in madaxweynuhu guddi sameeyo guddiga tandar loo tago dadka aqoonta ule waxaan la waxeeyo saddex qof oo ugu fiican ay guddigaasi soo gudbiyaan madaxweynaha gudbiyaan madaxweynuhu magacaabo marka uu magacaabo hadday la noqoto baarlamaanka uu ku celin karo oo odhan karo kuma haboono qofkani waxyaalaha dariiqa loo maraya magacaabista ay ka mid tahay sida xeerka ku qoran hadda madaxweynahaga yaalla laakiin in xeer la sameeyo iyo in qof la magacaabo iyo in sharcigu shaqeeyo wax kala duwan wey waxaan odhan lahaa meel kasta ama state ha noqoto ama ha noqoto federaale hanti dhowrka xafiisyadoodii iyo dadka u xilsaaro magacabanaa way jiraan laakiin si boqol kiiba boqola marka xaqiiq laga hadlayo looma ilaaliyo ammaanada loo xilsaaray ay u xilsaaran yihiin waxaana rajaynaya insha alla hadii lahayd wax hadda ka dambeeya in si dalku horumarkiisa iyo sharciyaddu ay u dhaqan gasho inama federaal ha noqote ama state ha noqotee hantida ummadda lagu dabagalo lagu ilaaliyo dadka u xilsaaran sharciguna lagu ilaaliyo taa waxaan ka gudbaya haddaad ii ogolaata ku darsanaya tii hore ee qorshaha qaranka oo laga soo gudbay horta sideeda ummad aan qorshe lahayn maba noolaataba ma jirto ummad kasta ama baniaadam kasta qorshuu leeyahay meeluu geedi u yahay oo ku socdo oo rabo inuu gaadho mustaqbal dhow iyo mid dheer labadaba way jiraan qorsho qaranna waxaa haga siyaasad haddii siyaasadda waddanku hagaagsan tahay oo aragti midaysan siyaasadda laga leeyahay qorshaha qaranku uu hirgalaa qorshaha qaranka federaalka waa la- waa la dejiyey xukuumaddu waa ansixisay dabcan marka qorsho qaran la sameynayana federaalku cidda lugaha iyo gacmaha iyo adimada iyo meelaha wax laga fulanayo waa isteedada wey maaha cirka guudkiisa maaha dowladdu waa heer federaal isteedadabaa qorshaha loo sameynaya loo dejiya iyaga taladooda iyo inbutkooda way lahaayeen waa kusoo darsadeen waana la sameeyey inkastoo ay suuragal tahay de haddana itaalkaaga iyo damacaaga in las waafajiyo ay suuragal tahay awoodda dhaqaale ee soomaaliyeed waxay saamixi kartay waxaanay saamixi karin baa qorshaha salo ah oo la dejiyey marka waxaan qabaa iyadana qorshaha qaranku wuxuu hirgeli karaa marka siyaasadda qaranku ay si fiican isu qabsato buu hirgeli karaa inta badan ama inta dhiman waxyaalaha hadda la qabtee la sheegayo ee dhismayaasha iyo waa wax loo baahan yahay waxaa ugu baahanaya qarshaha qaranka ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha inuu dalkii warshado wadooyin jidadkii la sameeyo cusbitaaladii la sameeyo caafimaadkii la sameeyo hay-adihii wax soo saarka iyo beerihii iyo xanaaladii xoolaha iyo kalluumaysiga waxaaso dhan la hormariyo waa qorsho qaran weeye waxaaso dhan waxay ku fulayaan awoodda dhaqaale iyo siyaasadda dalka inay midaysan tahay waana mahadsantay aada u maqsan tahay xildhibaan doctor cilmi profesor soo dhow
شعر كستو صبري لا مو كستو بيعملوا بس مش لما نعرف كل شرع على الإسلام بس كعادة أنا وافق سيدي وانا لا بلا كلا مركز تناك سؤال شان قبل وحي تاي برلمان هاجرو حولي قدقة كرجوكتين تا مالية دا إيو ميزاني دا خبرة دي يشان برلمان كوا لعي قبل هذا حتى برلمان كلا لسواد دورنا حبناها عصوبة لسواد دورتو qof walba maaliyad hadii la maqlo waa taqaa qof walba isla xildhibaanka cora waa guddiga maaliyadda inuu galaa dhici karto hal koox xildhibaana oo xataa hal qaran hadday tahay hal gobol ka timid ama hal qabiila lagama dhigi karo reer buxla ana kalaano kugu daro guddi cusub waa samaysmaya marka kii khibradda hore u lahayna waa tegi guddigaas cusub ee nawalba yiri maaliyadda ha lagu daro ma loo siya aqoon ma loo tababaraa bilaha hore oo dhan ama lix bilood ha noqoto marka waa xildhibaan cusub run shaqadan waa ku cusub tahay dadka wana ku matelaa qabiilkana markay wax soo xunayeen hadda four point five iska nahay laguma lama dhihin qof shuruudahaas leh oo keliya guddigaas geli kara haddii ay jiraan shuruudo qofka xubin ka naqanayo guddiga maaraynta waxbay naqan lahayd iyadana miisaana laga yaabaa inay dhumis waxaa keliya oo cilintaas looga gudbi kara marka waxay tahay in dadka tababar la siiyo ba- ba- gobolada ha naqoto federaalka ha naqoto marka waxaa wax technical ah waa farsamo ah waa laga yaabaa nasiib in dhowr qof ay soo galaan oo khibrad u lahay laakiin iyaga laftooda doorashii waxbay kusoo wareereen waxay u baahan yihiin refreshment taas ma dhacdaa waa su-aashu su-aasha kale waxay tahay guddiyo dastuuri ha jiro oo ay tahay in la sameeyo guddiga xuquuqul insaanka guddiga anti corruption guddi gardoonaa jiray xafiis gardoon in la sameeyo dastuurkeena ugu qoran tahay oo haddii aniga aan dacwo qabo xafiiskaas aan uga dacwo karo xildhibaan cilmi waxaa iga helaya ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne aan dacwo karo qodobka dastuurka lagama baabi'in weli waa ku taagan yahay haddana baarlamaanka waa diideen kan waxay yidhaha xasaaradeeno ka hor imaana ayuu saasay ku diideen laakiin annaga waxaa iga dhuftay xuquuqdii haddaan wax cabanayo aan ku dacwo lahay waa iga maqan taha haddana qodobkii meesha kama baxin inta kale waxay tahay saraakiisha baarlamaanka wuxuu xaq u leeyahay ansixinta saraakiisha sarsare ee dowladda inuu kabar kababar karta milatarkooda sida safaaradaha taliyaha ciidanka waxyaabahaas oo kale dekreeta madaxweyne waa- waa- waa lagu waa lagu birayaa mahayne madaxweynaha asugu markii lasoo go-aamiyo wax kasta dowladda kiimaya kama bilaabata asugu taliis ka soo qaato madaxweynaha maamul goboleedku ma dhihi kari hebel degmadaas oo magacaaba hebel waa inay hoos ka soo bilaabata oo baarlamaanka iyadoo saxiixa kormayda kaga timaada oo qodob xuquuqdaas aad leedihiin ma idiin jirtaa weli mase madaxweynaha maamul goboleedka asugu intuu doono soo magacaabo waana midna waa sida u sheegay saaxiibkay waxa quruxda badan oo aan sheegayna dadka waana dhegeysanayaan meesha jooga wuxuu siday u yihiin inaad haddaada wax siday u yihiin loo sheegin macnaheedu maaha inaad dulduleel raadinayso waxaa haddaada wax sidaa u sheegin xal ma gaari kartid aniga waxaa noo quseeya waa maaliyad iyo iyo iyo miisaaniyada haddaan maaliyadda miisaaniyada sida ay tahay aan wax laga sheegin ma sixi kara anigana adna wax miska ogaan karta waxaa u baahan tahay tuulis waxyaaba badan inaa macluumaad heshid haddii macluumaadkaas lagu siiyey waa sheikhi loo mas'alo xumeeya waa waa xukun xumeeyaha naqanaya go-aan maaliyadeed oo sax ma gaari karo waa maasantii su-aalahaasaan qabay
awoodaha uu hadda sheegay profesorka ee uu baarlamaanku leeyahay waxaa ka mid ah inuu korjoogteen maaliyadeed keliya uusan sameynin ee uu sameeyo xitaa ansixin em, saraakiisha sarsare ee lasoo magacaabaya sida safiirada iyo dadka lamidka ah siduu sheegay ma la sidaas ma loo fuliyaa la xisaabtankaas baarlamaanku ma leeyahay xuquuqdaas weli
Eh, waa mahadsan yahay eh, professorka su-aashaas waa mid eh, muhiima weeye Eh, midi waxa weeye xagga guddiyada iyo mxuaha maaliyadda iyo capacitigooda iyo tababarada loo sameynayo Eh, runtii shaki kuma jiro aqoonta cidina kuma soo dhalan waa tababar weeye waa laisku traingareeya qofku even haddii uu yaqaano u mogta fiilkan uu takhasus ku leeyahay laakiin haddana waa ka duwan tahay sida shuruuc loogu bedelaa oo shuruuc dhaqangala ay u noqotaa iyo sida muxuu ahaay nadariyada ma theoretically ama mogtay bugaagta ama mogtay jaamacadaha loogu soo akhristaa waa mogtay waa waa waa arrin runtii u baahan eh, muxuu ahaay eh, iswaafajin weeye marka een, baarlamaanku markuu yimaado waa laga maarmaan guddi kastaba in muxuu ahaayey qaybta ay ku aadan tahay wax laga baro oo aqoon muxuu ahaayey ay u yeeshaan oo shuruucda samaynteeda iyo qaabka shuruucda loo ansixiyay iyo procedureka ay marayaan iyo nidaamka ay marayaan oo dhan iyada lafteeda muxuu ahaa la baro oo xitaa parliamentarian siduu u shaqeeyo gole oo baarlamaaniya ama gole shacab ha noqdo ama aqal sare ha noqdee siduu u shaqeeyo xeer hoosaadkiisa laftiisu iyada lafteesu waxay u baahan tahay daraasaad fara badan iyo in dadka lagu tababaro loo laqinay u baahan tahay xildhibaan intaas aan ka marka een, heer federaal yaa qabta shaqadaas ma shaqaale eh, khubaro oo baarlamaanku leeyahay qabta mise hay-adaha mar walba in kaalmo laga weydiistaayo oo laga sugaa Eh, waxaan isleeyahay eh, baarlamaankii sagaalaad eh, waxaa qaban jira inta badan hay-ado caalamiyana xidhiir baa lala lahaa Eh, badanaana ama maxaa wadanka gudihiisa ha noqoto ama dabadiisa ha noqote waxa socday taabaro joogtaha socday ama bil walba dhacayay ama muxuu ahaayey had iyo jeer iska is- daba joogta ahaa sharci haddii la ansixinayana waxaa loo yeedhaa khubaro arintaa ku shaqale oo marka hore waa in lagu tababaraa sharcigan wuxuu ku saabsan yahay waa in lagu tababaraa guddiga ka shaqeynaysa si at least guddigii ay isku noqdaan moogtahay dee ay isku soo iskugu soo dhowaadaan maxaa yeeley baarlamaanka waxaa la isku keenaa xubno kala duwan oo ka- muxua backgroundkoodu ama waxbarashadooda ama moogtahay shaqadoodu kala duwanayd baa moogtahay la isku keenaa marka si ay iskugu soo dhawaadaan oo fahamka isla qa- jaan qaadaan waa in muxuu ahaa sharcigan lagu tababaraa muxuu ka hadlayaa guub ahaan guud ahaan concept ahaan fikir ahaan muxuu ka hadlayaa fiilka ugu takhasus isla markaana sharci ahaan muxuu daaweynayaa Eh, sidee buu u dhisan yahay sharcigan laftiisu u dhisan yahay luuqad ahaan iyo sharci ahaanba waxaasoo dhan runtii waxay u baahan tahay daraasaad in lagu in lagu sameeyo oo lagu tababaro u baahan tahay marka baarlamaankii sagaalaad waxaa samayn jiray eh, runtii muxuu ahaa hayado fara badan buu la kaashan jiray aad baana maadaama uu baarlamaankii ugu horreeyey ka baxay ku meel gaarka ahaa waxaa loo hayay runtii muxuu ahaayey eh, eh, hami weyn iyo eh, muxuu ahaayey eh, runtii eh, in tababaro fara badan la siiyo laakiin waxaad moodaa baarlamaankan tobnaad inaanu taasi helin oonan muxuu ahaayey hogaankuna aanu laga yaabaa xiliya mogtahay ay kusoo hagaaga ha noqotee inaanay xili fursad u helin in dhallinyarada faraha badan lee baarlamaanka sagaalaad kusoo biiray iyo dadka cusub oo boqolkiiba konton ah inaanay fursad fara badan u helin lagu tababaro aanay u helin Eh, marka runtii gaabis baa dhinacaas ka jira Eh, waxaana isleeyahay gudiyada maaliyaddu waa meelaha ugu muhiimsan wey. gudiyada maaliyaddu maxaa yeeley, eh, shaqadan hayana waa shaqa takhasusa specialization wey Eh, haddii muxuu ahaa laga hadlayo b f m laga hadlayo sharciga maamulka iyo maareynta maaliyadda wuxuu gelayaa dhinacyo fara badan buu gelayaa mugta wuxuu gelayaa xisaabaad wuxuu gelayaa dhaqaale wuxuu gelayaa muxuu ahaayey eh, shuruuc kale oo badan buu markaasi gelayaa haddii sharciga procurementka la eego isaga laftiisa u baahan waa takhasus cusub oo muxuu ahaay barasho u baahan weeye oo muxuu ahaayey in muxuu ahaay laga eh, aada loo baro u baahan haddii sharciga auditka la idhahdee auditinku waa qayb la barto wey sanadka oo lagu takhasuso muxuu ahaay ilaa advance degree ee muxuu ahaay lagu qaato wey laakiin sharci ahaan sidee buu u dhaqangalaya u shaqeynaya iyada lafteeduna waa arrin muhiima wey waxaan uun ku noqonaya xaggaa tababaradu runtii waa arrin laga maarmaan ah hadday dastuur noqonayso iyo hadday noqonayso muxuu ahaayey eh, eh, shuruucda kale noqonaysaba waa mid aada iyo aada muhiima waxaanan weli baranin oonan dadkeena ku tababarin xitaa dastuurka laftiisa ya si aan u fahmno muxuu moogtahay daliil leeyahay maxaa ka qaldan maxaa ka saxsan lafteeda si aynu moogtahay aynu aynu aynu u ogaano Eh, eh, waxay u baahan tahay akhris fara badan bay u baahan tahay Eh, waxaan uun isleeyahay dhinaca oversightka xagga maaliyadda waxaan isleeyahay shuruucda iyo nidaamka dastuurkuba aad bay u adkeeyeen dastuurka ugu horeeya waxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey hay-ado muxuu ahaayey runtii eh, hay-ado waxaa loo sameeyey muhiima oo muxuu ahaayey madax bannaan baa loo sameeyey si ay u ilaaliyaan ee fiiriya horta waa baarlamaankii wey oo mas-uuliga ah oversightkii mas-uuliga ah inuu muxuu ahaa ku ilaaliyo eh, muxuu ahaayey eh, eh, shuruucdii uu ku ilaaliyo waa muhiim waxaa kaloo loo sameeyey eh, muxuu ahaayey hanti dhowrkii oo ah inuu moogta hay-ad madax bannaan oo dastuuri ah madax bannaan oo dastuurkeenaa qoraya xafiisyada madaxa bannaan oo uu ka mid yahay muxuu ahaa hanti dhowrka uu ka mid yahay marka madax banaani dhamaystiran bu isaguna u leeyahy oo dastuuriya u leeyahy waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahaay commissionka muxuu ahayey eh, eh, commissionka muxuu ahaay musuq maasuqa la dagaalanka musuq maasuqa waxay ka mid tahay ko- gudiyada madaxa bannaan ee dastuurigay ka mid tahay saddexdaa hay-adood ee muxuu ahaa tiirba waxay ilaalinayaan ay ku wajahan yihiin ilaalinta hantida ummadda ayay markaasi ay ku wajahan yihiin ilaalintiisa ayay ku wajahan mar hadday sidaas tahay waxaad garanaysaa marka ahamiyadda la siiyey oversightka la siiyey xoogga uu leeyahay aad garan kartaa marka Eh, marka waxaan isleeyahay en, eh, gudiyada maaliyaddu inay doorkooga ay qaataan oo ay muxuu ahaayey ay eh, shuruucdanna ay si xoog leh ugu tababartaan oo loogu tababaro oo ay eh, runtii muxuu ahaayey eh, ay aada iyo aada u fiirshaan dabagalna u sameeyaan oo hantida qaranka runtii sidii loo ilaalin lahaa ya ay noqoto muxuu ahaayey wax saddexdaa hay-adoodba ay ka wada shaqayso oo muxuu ahaayey ay ay u howlgasha ay tahay ayaa- ayaa laga maarmaan si loo ilaaliyo hantidii iyo cashuurtii laga qaaday dee muxuu ahaayey eh, danyar laga qaaday eh, dadka suuqa maogtay waratada laga qaaday eh, wax ku iibinaya maxaa khudaarta iibinaya laga qaaday qof walba waa dhiigoogii wey ummadda dhiigeedii baad mogtay oo si sharci aad kaga qaaday baad ururisay marka inay meel saxa ku baxdahayna waxa weeye intaasoo hay-adood baa runtii u samaysan marka waxaan isleeyahay Eh, guddiga maaliyaddu awood ballaadhan buu u leeyahay arrimaha dabagalka iyo oversightka oo wixii midmadow ka soo baxana loo baahan yahay in shuruuc de- in muxuu ahaay tallaabooyin deg dega laga qaado mushkiladayna haysatahay waxa weeye xagga implementationka oo iska uun moogtahay aad moodo ee sidii doonaha loo socda ah Ee, waa tii muxuu ahaa professor uu ka hadlayay marba haddii aad tiraahdo waxyaabaha qaldan waa in tallaabo laga qaado aad tiraahdo waa laga yaabaa in lagu mogtay lagu yidhaahdo lagu shaabadeeyo lagu yidhaahdo ama waa muxuu ahaaye ama waa mucaarad ama fikradkiisa caynkaniya ama waa in lagu yidhahdaa iska suuragala laakiin arrintan waa xisaab waa muxuu ahaa hanti dowladeed sideedana gudiyada maaliyadda ogaada gudiyada maaliyadda had iyo jeer waxaa laga sameeyaa xisbiyada mucaaradka hadda dowladaha oo dhan haddaasba gudiyaha maaliyadda haddaad fiiriso waxaa hormood ka noqda waxa weye xisbiyada mucaaradka ka noqda soomaan garan waayo hadday kuwaasiba ansixiyaan de waa wax saxa wey markaa si saxay wax u socotaa xukuumaddii iyo moogtahay hay-adihiina way is ilaalinayaan moogta waayo tooshkaa lagu hayaa moogta si markaa tooshku hayntu sax u noqdo soomaan garan ayaa waxaa loo dhiibaa markaasi muxuu ahaayey eh, eh, inay noqdaan gudiyadaasi daba moogtahay eh, muxuu oversightku inay moogtahay ay, ay hormood ka noqdaan laakiin inagu cagsigeynaa nahay oo waxaan doonaynaa inaynu isku sacabinno oo aan moogtahay eh, uun aan eh, aan waxba kor loo sheegin oo waxba sida aan sawirka quruxda badan leh ka bixin oo hoostana aan ka muxuu ahaayey aan moogtahay wixii doona ay moogtahay kurunsanaadaan oon ka bixi weyno inaynu ku leebal garaysnaano hadiyo jeer dalka ugu musuq maasuqa badan adduunka oo number one ka ahaano ceeb bay nagu tahay inaynu guud ahaan u wada diyaar garowno oon ka wada shaqayno inaynu godka aynu ku jirno ka soo baxno samaan garan oon dad nadiif oo iftiinka u soo baxay oo shaarkoogu nadiif yahay aan noqono samaan garan laakiin in adduunyadii nagu leebal garayso inaynu dalka ugu musuq maasuqa badan lahaano raallina ku ahaano samaan garan hay-adaheenniya mogtahay dhaqaaqi lahaana nidhaano mayha sidaa ha u dhaqaaqina nidhaano dee ka soo bixi mayno godkaa ka soo bixi mayno marka waxaan u baahannahay runtii aan isleeyahay hay-adahaasi ku shaqada oversightka iyo accountability-ga waa hay-adaha dowlad wanaagu ay ku qotomaan wey ya ee aasaaska u ah hadday howl galaan oy awoodahooga isticmaalaan waxaan isleeyahay waa meesha ugu horeysa ee dowladnimadeenu ka hagaagaysiyo ee good governance uu ka hagaagayo wey taasaan baan odhan lahaa waxaan uun eh, eh, oo qodobka igu haray waxa weeye ansixinta muxuu ahaayey eh, saraakiisha sarsare Eh, saraakiisha sarsare ee dowladda qaarna waxa weeye xafiisyada madaxa bannaan ee dastuurka ku qoran ee madaxa bannaan ama eh, wasaaradaha ku hoos jira muxuu ahaayey iyaguna nooc madax bannaanaya leh marka ilaa hadda baarlamaanku wuxuu ansixiyaay oo la hor keenaayay waxa weeye eh, muxuu ahaayey guddiyada iyo xafiisyada madaxa bannaan ayaa baarlamaanka la horkeenaa intii intaa ka hooseysa eh, ka, ka, ka duwan waxay noqonayaan barosiiska kale caadiga ayay maraan laakiin waa arinta u- arrin u baahan in si muxuu ahaayey quality-ga iyo standardka iyo capacity-ga loo ilaaliyo eh, muxuu ahaayey eh, tayada moogtahay saraakiisheena hogaanka noqonaysa si loo ilaaliyo aan waxaan odhan lahaa muxuu ahaayey eh, waa arrin u baahan in eh, ha noqoto xogayaasha guud ha noqoto agaasimayaasha guud ha noqoto safiirada ha noqoto taliyayaasha ha noqoto ciidamada ha noqoto inay cid ansixisaa ay jirtaa hay-adaha muxuu ahaa legislationka cid ansixisaa oo fiirisaa inay jirtahay waa meelaha aynu u baahana u baahan doono weeyaan laakiin hadda aanan muxuu ahaa runtii aanan jirin
nidaamka gudiyada loo sameeyo iyo tababaradooda anaga xaggeena jira ay tahay xogaa inaan waxyar aan ka taabtaan rabaa Ee, baarlamaanku horta markuu cusub yahay oo xildhibaanada markaas baarlamaanka ay soo galaan sida la sheega ama profesorka u taabtay guddiga aadka loogu jecel badan yahay waa guddiga maaliyadda qof kasta wuxuu jecel yahay ama uu u ordaa inta badan inuu guddiga maaliyadda uu qayb uu ka ahdo ma aqaano waa deertan waxa ay waxa lagu tuhmaayo hadeertan anaga ku jirna aanan he- aanan arkaynin aan aan la yaabanahay marka marka la sameynayo xildhibaanada markay cusub yihiin criteria waxaa jirta oo oo foomam la buuxiya ay jirta xildhibaanada qof kasta mar oo guddigan bisaa rabaa halkan guddigan doorana oo kaasaan ku biira waxaa la dhahayaa ma jirto waxaa jirtay foomam la buuxiya oo ah qofkiiba eh, ninka xildhibaanka inuu maxay eeto uu uu xusho saddex guddi tusaale ahaan in qofka inuu xusho guddiga maaliyadda guddiga dastuurka iyo guddiga khayraadka saddexaas guddi inuu xusho hadhowdii kalena mid ka mid ah inuu helo iyadoo eh, nidaamkii caadiga ahaa ee dalka ka jiray ee 4.5-kana uu saameynayo markaas saameyntiis ayuu leeyahay qof gudoomiye noqonayo qofkii ku-xigeen noqonayo iyo qofkii xogey noqonayo nidaamkaas 4.5-ka ayaa badanaa saameeya laakiin xolosaadyada waxay qoraan in doorasho ay ku imaadaan oo la doorto tusaale ahaan in la dhaho eh, xubnaha toban qofood oo kale hal meel laisku geeyo ayaga ay doortaan gudoomiye iyo ku-xigeen iyo xogey inay doortaan laakiin nidaamka 4.5 natarkiisa saameyntiisa ayuu leeyahay tan kale guddiga maaliyadda eh, dadka ku jiroo dhan ma dad oo eh, economistiyaal miya ama dad oo accountants bartay ama dad auditor bartay waxoogaa taas eh, ma jirto ama naftirkeeda muhiim ma ahano laakiin waxaa shardi ah in ay ku jiraan uun dad qayb ka mid ah inay ku jiraan laakiin ayagoo dhan inay wada noqdaan econ- economistiyaal ah taasi inay muhiim tahay uma malaynayo haddii aan ku qaldanahayn eh, profesoorada iyo ayaga ka jawaabi doono hadda raan guddigeena maaliyadda oo kale ayagoo dhan ma wada ahan laakiin qayb ka mid ah saddex ilaa afar ka mid ah ama shan ka mid ah oo kale waa dad oo arrimahaas oo takhasus u laha xagga economiga ha ahaadaan ama accounting ha ahaadaan ama auditanka noocaas ha ahaadaan tan kale eh, tababarada guddiyada maaliyadda sida la sheegay hawshooda waxay tahay oversight in dhaqaalihii dowladdii iyo qaabka loo soo xareeyay qaabka loo maxayta loo expand garayay inay kormeeraan oo ay ogaadaan oo dakhli kasta meesha ku baxay inay kormeeraan marka waxaa laga maarmaana inay helaan tababaro joogto ah mar kastaba aqoontooda iyo capacitygooda lagu dhisayo inay helaan waa waajib hadeertan anaga waxaan kusoo beeganay xilli corona uu jiro maamul goboleedyadan waynaga- ee, waa- waa ayna lamid yihiin oo hirshabeel oo kale way naga dambeysay ee, galmudugna xoogaare naga horeeyeen puntland ee, ayada ee, gaandhehe ee, jubbaland ayadaa xoogaa naga horeyso waxaan kusoo aadnay iyadoo corona uu jiro marka tababaradii gudiyada ay heli lahaayeen inta badan waxaa saameeyey coroonaha aad u saameeyey laakiin bifadlilah wa biraxmatihi u n d b ee, tababar ay bixinayso xagga aan ku qaadanana waa ay jiraan kan hadeertaano profesorka iyo dr cilmi iyo eh, xildhibaanka ay bixinayeen oo maalmahan noo socdan asigana maasha allah aadaan ugu faa'iidnay tababara noocaas oo kale gudiyada in loo badiyo aqoontooda iyo capacitygooda kor loogu qaado si shaqadooda si effective ah ay u gutaanne aadaan usoo jeedin lahaa waa mahadsantihiin waa mahadsantahay soo dhawow eh, doctor cabdirashiid eh, xildhibaan cabdirashiid jubbaland iyo madax banaanida hanti dhowrka iyo wada shaqeynta uu la leeyahay guddiga miisaaniyadda maaliyadda aad ka tirsan tahay
waaya bismillah jubbaland sidaa horeba idinku sheegay waxay leedahay hanti dhowr ilaa iyo hadda wuxuu dhisnaa saddex sano ayaan u malaynayaa baarlamaankii hore ayaa ansixiyey Een, wuu jiraa sidaan idinku sheegay ama hore idinku sheegayna madax banaani wuu leeyahay oo qaar ka mid a shaqaalaha dekedda oo kale oo uu ku soo oogay xisaab ama shaqadiisii ku soo oodeeyey qodobo lunsi hanti dadweyne oo baarlamaanka uu hor keenay waanu ku raacnay shaqadiina waa laga joojiyey madax banaanidiisa waa leeyahay Een, de kolleyba geed walba in gubtaa hoos taalla xildhibaanka wuxuu yidhi een, yaan wax fiican un la sheegin geed walba in gubtaa hoos taalla dowladda federaalka waxaa hoos yaalla wax badan oo oo oo oo oo oo iyada annaga aan u aragno inay dhibaato tahay oo oo ay tahay waxaan sharciga dowladnimo waafaqsanayn annagana waa laga yaabaa inay wax cidi noo aragto qofku siduu isu arko maaha waa sida loo arko annagu khaladna waa leenahay saxna waa leenahay waxaa laakiin ay u badan tahay inuu saxu badan yahay oo dee haddii khaladkaasi uu jiro oo uu sidaa yahay waa waa waa ku burburi lahayn annaga hadday tahay heer difaac waxaad ogtihiin meesha keliya oo ugu colaada badan xagga een, een, een, een, een, ciidankan dadkan argagixisada ah inay annaga tahay Een, xagga een, een, dhaqdhaqaaqa iyo socodka inay annaga tahay inta yar oo aanu hayno haddaanan ku xisaabtamin oo aanan iskula iskula isku iskula daba jirin iyadoo aan dowladda federaalka iyo beeshii caalamka siminaarada hadda baarlamaanka iyagoo kale siminaarro looma ogola haddii siminaarna loo ogolaado aanu soo aadno halkan aeroboortka markaan marna baasaboorka nalaga qaaday oo ay nagu dhacday annagoo ugaana u soconna qaarkaya laga qaaday Een, marka de waanu burburi lahayn haddii aanan isla xisaabtamin oo aanan isla een, een, inta yada ya- inta yadaa yar kan hanti dhowrka uusan shaqadiisa wadan kan xisaabiyuhu shaqadiisa wadan kan amniga iyo securitku shaqadiisa wadan marka caqabadaha taagan ee hadda haysto baarlamaanada si sameeyaa xisaabtanka waa kusoo gabagabeyneynaa waan u baahannahay profesorkan u dhiibeynaa eh, profesor kelimadaada
markaad la hadlaysiin telefishinadii marka meel la joogo ha u hadlina sida iyadoo madaxweynihii gobolka iyo sbiikarka gudoomiye baarlamaanka ku hor fadhiyaan ee waxaad u hadashaa sida iyadoo shacabkii islaantii yaanyada cashuurta laga soo qaado mushaarku ay ku hor fadhido oo ay ku dhihi karto walaa waxaas beentaa waa oo lagu sacbinay iyo waxaas runtaa waa kugu taageersanay igaarkii waa kuu duceeyay Laa- intaasaa adilana waana dhammaada oo malaha runtii waxaan kusoo gabagabeynayna qodobka ugu dambeeya oo caqabadaha taagan ah ee xildhibaan cabdirashiid aan ka bilaabeynaa kadibna waxaan soo wareejinaynaa caqabadaha taagan ee hortaagan in baarla- guddiga mi- miisaaniyadda iyo maaliyadda baarlamaanada heer federaal iyo heer eh, dowlad goboleedba inay sameeyaan la xisaabtanka laga rabay caqabadaha hortaagan maxay yihiin ee hadda jiro soo dhawo cabdir- xildhibaan wallaahi waa waa su-aal fiican caqabado badan baa jira xag dhaqaale iyo xag amni iyo xay- siyaabo badan bay u jirayaan waxaa jiri karaa meelo ay wax ka soo baxaan oo guddigii maaliyaddu uu marmarka qaarkood uusan tegi karin la xisaabtankeedii uusan u madax bannaanayn xagga amniga awgeed waxaa jira oo kale meelo hay-ada la xidhiidha oo kale barseembiga tusaale ahaan hay-adihii markaad u tagtid oo aada bajet weydiisid oo dhaqaale weydiisid waxay ku odhanayaan waxaa naga maqan looyarkii ama ama garyaqaan baa naga maqan nooma nooma qabsoomaysa hawshaa dib noogu dhiga marka kolleyba waa waa shaqadu wayna socotaa xanibyana waa jiraan waa waase in laga gudbo oo ay dhammaadaan baan insha allahu rajayn doonaa ama rajaynaya xildhibaan saciid koonfur galbeed soo dhawow caqabadaha hortaagan in guddiga howlaha la xisaabtankii la rabay inuu sameeyo golaha fulinta ku sameeyo Ee, ee, aad u mahadsan tahay Ee, su-aasha ah caqabadaha guddiga hortaagan inuu waajibaadkiisa uu guto horta waxay imaanaysaa horta markii guddi caqabad waxay imaanaysaa markii guddiga maxay ahayd howshiisa uu gudan waayo waxay ka hor istaagaan ayaa caqabad uu tilmaami karaa laakiin waxaa aan xaqiijinayaa in intii maxay ahayd oo karaankeeni ah howsheeni oversight-ka ama maxay ahayd oo ee, korjoogteynta xukuumadda inaan si fiican ee, sidii loogu talagalay aan u wadano aan u gudanayn laakiin keliya challenge keliya aan sheegi kara inay tahay capacity constraintkaas ama capacity challengegaas keliya inuu jiray oo haddana maalmahan ugu dambeysana aqoon fiican oo experience fiican oo xaggaasi offsite ku aadanna inaan maxay to aan qaadanay tababarada soo aadanay wixii hadeertaa naga maqan oo experience ah oo oo challenge oo capacitygeena ku aadanne oo naga hor istaagayo maxay ahayd oo inaan hawshani offsite aan samaysanana insha allah tababarada kale soo aadan ayaan ka maxay ahayd oo aan ka faa'iidaysan doonaa laakiin wax challenges kaloo hadeertaan naga hortaagan hawsheena ma jiraan hanti doorka shaqadiisu qabsadaa Dabcan.
waa madax bannaan yahay dabcan sida hadayta aan sheegay hanta qandaraasyada doorku waa iyo waa loo tartamaa Dabcan.
ama waxyaabaha kale dabcan maasha allah soo dhawo xildhibaan iftitaax
iyadoo waqtigu yaryahay sida weliso ay tilmaamayaan ee, caqabado buuran oo haddeer aan tilmaami karaa ma jiraan hantidhowraha waa madax bannaan yahay ee, shaqadiisa u qabsadaa qandaraasyada dee wasaaradaha hadday rabaan inay qabtaan shaqooyin sida dib u dhis oo kale reedantar ay sameeyaan caqabad hortaagan ma jirto Ee, guddigeenna marka haddii aan u baahano inaan ee, observation ku sameyno ama oversight aan iraahdee korjoogteen haddaan rabno inaan sameyno ee, wax naga hor istaagi karaa ama nooga hor istaagaa ma jirto Ee, waana weydiinaa sidii aan wax u rabno oo aanan markaas aan tabayno ama halkaas ay wax ka qaldan yihiin halkaas ay wax ka qaldan yihiin haddaan irahdaana inaan la saxan isku daynaa waana la saxaa
waa mahadsantaha xildhibaan xildhibaan maad soo dhawo
waxay meelyaro profesorka haddaan uga noqdo hadaliyaro uu yiri oo ahaa isha madaxweynaha iyo sbiikarka idinku raali gelinaya si hor fadhiyaan oo kale horta hore hooyada iyo ayada gardana xuquuq bay leedahay in la sheega xita madaxweynaha iyo sbiikarka iyo dadka shaqada soo qabteen xuquuq bay leeyihiin in loo hambaliyeeyo shaqada ay qabteen iyo wanaagga iyo isheeg ama wasaaradda ku shaqa lahaadba taataa baan uga gudbayaa caqabadaha jira ay waxaas leeyahay een, aqoon kororsi oo kale tababarada tababaro dheeriya markasta oo loo baahan yahay Een, midda kaleeto ah een, hanti dhowrku shaqadiisa iyo dee waanu sheegno horey oo sheegno hanti dhowrku inuu shaqeeyo een, wax kastana wanaagga haddaada ka sheegin oo aada xumaanta mar kasta ka sheegtidna dhibaata iyaduna ay leedahay mogta laakiin qofku wanaaggu qabtay iyo shaqaduu qabta waa inaad sheegtaa marka waxaan qabaa caqabadaha taagan ama waxaan kusoo koobi lahaa oo keli ah tababar dheeri in la helo marwal umaasanta
adinka hadda hay-ad ajnabiya fangaraysa inaad timaadiin warqadi iyo qalimada aan wax ku qoraynay na siiyaan aniga sidii bajaaji isoo kireeyeen inay shan maalin la joog adinkana wakti idin xadideen berri baahidii oo kale haddaan u baahno in miisaaniyadeenna iyo kharajka dowladda ee diyaarsano uguma jirto waa inaan wacano hay-ad mar kasta wax u baahno haddaan lix bil kadib inaas aragna ay noqoto in haddana hay-ad barino ku tiirsanaantaas lafteeda caqabad iyaduna lagu daraxsaa marka miisaanidayna ku jiran marka hore la sameeya waa maasantii
tahay waa waxaan kusoo gabagabeyneynaa qodobka ugu dambeeya oo caqabadaha ee heer federaal xildhibaan axmed sharciga hanti dhowrka qaranka ee ansixintiisu ay ka dhiman tahay saxiix madaxweynaha iyo saameynta yacni uu ku leeyahay hadda qaabka hanti dhowraha uu shaqeeyo haddii sharcigaas la fuliyo isbedel maxay ahaa ku dhacayo hanti dhowraha qaranka qaabka hadda uu shaqeeyo
bismillahi raxmaan raxiim sharciga hadda baarlamaanka labada qal dhaafay waxweyne ma jira waxaan qabaa sharci wax badan uu kaga duway sharciyada hore la dowlada qaranka maadaama shuruucdeenu ay tahay shuruuc sidii hore lagu shaqan jiray shuruuc laga soo gudbiyo adduunka wax badan isbedela ama tadawura adduunka uu sameeyadu sharciyadu isla bedela tadawurka adduunku sameeya innaguna aan waqti badan ka maqnaan waxaynu dowligii ka maqnaayeen saaxada heerkan hadda ka gudbay golayaasha waa xeer loo arkeen oo golayaashu u arkeen ama barkiida la tashaday khibrada caalamiga la jaanqaaday xeerarkaada jira ee adduunka jira ama la jaanqaadaya oo la mataana biican biican sharcigaas maaliyaddii maareyntiisa la mataana wey waa sharci haddii meel maro wax badan samaynayo oo ka bedelaya habka maaliyadeed ama habka xisaabaadka qorshayaasha dalka ku jira waa sharci jiraya roolaya qaabka maaliyadda loo maamulo marka waxaan qabaa haddii sharciga soo gudbo wax badan buu ka taray lahaa maamulka maaliyadda laakiin sharci iyo lagu dhaqmaa in sharci la sameeyo in lagu dhaqma wax kala gaaro in sharci la sameeyo oo la dejiyo iyo in la fuliyaa oo wax kala gaaro waxay u baahan tahay sharciga marka la sameeyo sharci kastoo qurux badan waa la wari karaa waa la dhigi karaa sida u qurux badan yahay adduunku u isticmaalana waa loo samayn karaa laakiin waxaa weeye fulintiisa ayaa ah muhiim in la sharci la sameeyo in la fuliyo oo laga boqo sharciga oo sharciga wax lagu ilaaliyo ayaa aada u qurux badan laakiin in sharciga la sameeyo oo la dejiyo meel la dhiga macna samayn mayso waa in la fuliyo lagu shaqeeyo ku dhaqankiisa iyo iyo- iyo iyo ku camalfalkiisa uu jiro weeye taasaa macno samaynaysa laakiin in xee- sharci ama xeer la sameeyo wax macnaa samayn mayso Een, taa markaan ka gudbo een, waa qurux badan tahay in baarlamaanada isteedada iyo kuwa feer federaalba la siiyo aqoon kororsi iyo tababar Een, oo ay ku kororsadaan sida ay u maamulayaan maaliyadda sababtoo ah golahan maaliyadda ee baarlamaanka xu- xubnaha maaliyadda ee heer isteed ama heer federaal shacabka wixii ka yimi iyagaa mas-uul uga ah inay ilaaliyaan oo korjoogteeyaan oo wakiilka shacabka iyaga ah wixii shacabka laga soo qaaday ee shacabka ka yimi inay si saxa loo maamulay iyo in si khaldan loo maamulay cidda tilmaami karta waa iyaga xitaa waxaa dhici karta de hadeerto hanti dhowradan xafiisaha hanti dhowrka ay ka sheegeynayaan isteedadu madaxweynea magacaabay qof magacaabanoo duruufaha soomaaliya ka jira eh, ku shaqeynayaana waa iska mushkilad iska xaalkiisu waa la garan karaa marka waxaan qabaa cidda keliya ee ilaalin karta ama awoodu le inay ilaaliso oo ummadda waxeeda iyo cidda loo dhiibay ku ilaalin karta inay tahay guddiyadan maaliyadda haddii lahayn waa mahadsanti
dar cilmigan kusoo gabagabeyneynaa sharciga hantidhoorka hadda taagan saxiixiisa u dhiman yahay iyo sharciga kale oo iibka qaranka oo isaguna ah sharci aada muhiim u ah ee maareynta maaliyadda guud ee dalka Ee, la- hadda ka horna waraa loo ansixiyey mar labaadna sharcigaas waa la soo celiyey iib sharciga iibka qaranka waa la ansixiyey isaguna heerka uu marayo in hay-adihii uu tilmaamayay yani guddigii madax banaanaa iibka qaranka in la dhiso meesha ay marayso iyo sharcigan hanti dhowrka wax kabedelka uu ku sameyn karo eh, la xisaabtanka iyo korjoogteynta la rabay inay sameeyaan baarlamaanka soo dhawo doctore laba daqiiqaan kusoo gabagabeynaynaa
okay haddaad laba daqiiqa siiso waa waxaan rabay waxyaabaha caqabadaha inaan wax ka yar idhahdo laakiin obro waan eh, kusoo gabagabanaynaa untan eh, auditka sidaad ula socotaan auditku waxaa lasoo bilaabay eh, laba kun iyo afar iyo tobankii baa lasoo bilaabay baarlamaankii sagaalaad laba jeer buu ansixiyey Eh, labada jeerba arrimo technical ayaa muxuu ahay runtii eh, haddana loo soo celiyey Eh, iyadoo markaa weli aanu moogtahay garyaqaankii madaxweynuhu saxeexin oo garyaqaankii iyo iyo sharciyaqaankii muxuu ahay markaa joogay uu waxoogaa comment ka bixiyey taasoo ah weli inay moogtahay hanti dhowrku la jaan qaado uun qaybi sidii berigii hore ugu dhaqmi jiray oo shuruucdan madax banaanadiisa aada ugu xoojinaysa aan weli lala jaan qaadin ayaa muxuu ahay baarlamaankii tobnaad kusoo noqday baarlamaanka tobnaad haddana waa muxuu ahaye waa ka shaqeeyey Een, golaha markii la keenay waxoogaa qodobadiisa mooshin baa lagaga bedelay iyadoo mooshin lagaga bedelay baa haddana waxa loo gudbiyey aqalka sare aqalka sare wuxuu kusoo celiyey haddana intii mooshinka lagaga bedelay oo sidiisii hore kusoo celiyey Ee, golaha shacabka lagu soo celiyey golaha shacabkuna isagoo ku waafaqay moogtahay eh, tala soo jeedintii aqalka sare ayuu madaxweynaha u gudbiyey weli waxaa laga yaabaa sharci yaqaanadii eh, uun eh, dee uun weli bartay inay nidaamkii centralka ahaa iyo moogtahay eh, iyo iyo hanti dhowrihii noo jiri jiray sagaashanadii intii ka horreysay ayaad moodaa weli inay moogta xoogaa concern ka keenayaan marka comment baa mar yaa qof sharci yaqaanigii ka sameeyey tii baanu weli waxaa niban yahay madaxweynuhuna muusan saxeexin marka haddii muxuu ahaa sidiisaa lagu saxeexo een, waxaan isleeyahay sharci kasta markii la dhaqangeliyo dhaqangelkiisu uu samaysmo ayuunbaa la garan karaa inay caqabada ka jiraan dhaqangelkiisii oo meelaha qodobo qaarkood ay adag yihiin in la dhaqangelin karayn iyo in la dhaqangelin karayo laakiin isagii oon weli la dhaqangelin haddii had iyo jeer uu albaabka taagnaado oonan la ansixin oon la dhaba- la dhaqangelinba aad bay u adkaanaysaa muxuu ahaye in in eh, eh, runtii uu sharcigii markaa uu uu socdo marka anu waxaan isleeyahay eh, shuruucdeennu had iyo jeer waxaad moodaa inay nagu adag tahay ama hay-adihii aanay u dhisnayn na u samaysnayn sidii loo dhaqangelin lahaa Een, hanti dhowrku adduunyadu way isbedeshay waxaa jirta muxuu ahaayey dee, un standard baa jiro caalamiya waxaa jira wax la yidhaahdo maogtahay hay-ado caalami oo hanti dhowr baa jiro caalamka o dhan ka jira Eh, oo muxuu ahaay eh, norway muxuu ahaay yahay eh, xaruntoodu tahay oo standard eega madax banaanidooda eega kuwa afrikaa jira oo muxuu ahaay aan ka mid nahay oo muxuu ahaay isaguna afrika oo dhana waxay eegayaan wadankaasi siduu u shaqaynaya si mashaariic loo geliyo ama hanti lagu siiyo ama eh, cidiba ay moogtahay ku maal gashato hanti dhowrahaagu si u shaqaynayo madax bannaan yahay waa moogtay waa standard adduunka wey hadduu markaa kaa ka hooseeyo weli waxa leeyahay wax badan baa kaa dhiman that's why aanan uga bixi karin maxaa yeelay marka la eegayo moogtay corruptionka marka la eegayo xoolo la qaatay maaha lagama eego keliya ee waxaa la eegaa muxuu ahaye shuruucda aad ku dhaqmaysaa ay nooca yihiin moogtay ma dhaqan galeen moogtay shuruucdaa la eegaya moogtay intee bay dhaqangal yihiin marka waxaan isleeyahay intaa uu sharci muxuu ahaye hanti dhowrkeennu sharciga hanti dhowrka uu bannaankaa yaalla in aan la dhaqan gelin waxaan ku jiri doonaa uun inaynu dalka ugu corruptionka badan ahaano maxaa yeelay sharcigeennii baa saas bannaanka yaalla Eh, marka waxaan isleeyahay hadday ugu dhowdahay in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo oo haddii muxuu ahaa la dhaqan- ka soo baxo meelo adadagi in isbedel lagu samayn karo Eh, sharciga procurementka sidoo kale waxaa la ansixiyey laba kun iyo shan iyo tobankii baa isaga la ansixiyey si tootala laakiin waxaad moodaa en- en- en- hay-ado inala shaqeeya oo laga yaabaa shaqadooda qaarkood inay caqabo tahay waxaa jira maogtahay wax la yidhahdo f j c hay-adda maaraynta maaliyadda oo maogtahay ay ku jiraan ajnabi ay ku jiraan Eh, iyagoo eegaya qaabka procurementka iyo mogta mashaariicdan samayn kara iyo dekedaha iyo waxaasoo dhan eegaya bay hadiyo jeer waxay mogta halkana idinka yar qaldan soo bedela hadiyo jeer talooyin soo siiyaan sharcigii oo samaysan oo lan la muxuu ahaayey aanan la- la- la dhaqan gelin baa amendment haddana lagu sameeyey amendment samaynta ama wax ka bedelka iska mogta wax ka bedelka lagu sameeyey muddo dheer buu haddana qaatay oo dib u dhigay oo muxuu ahaay sharcigii Eh, sagaal iyo tobankii laba kun iyo sagaal iyo tobanka mar kale haddana isagoo amendmentkii iyo isbedelkii wata haddana la ansixiyey waxaan u qabanay wasaaradda inay moogtay sagaashan cisho gudahood saddex bilood ku dhaqangeliso oy boodhkii u samayso oo muxuuha hay-adihii muxuuha procurement-kaa soo shaqaynaya inay samayso weli waxaa laga yaabaa moogtay jitan baa jira aanan muxuu ahaa aanu boodhkii weli samaysmin marka waxaan isleeyahay haddaanay shuruucdeennii procurementkiina aanay dhaqan gelin kii hanti dhowrkiina moogtay weli aanan xitaa moogtay finally la ansixin waa meelaha moogtahay gelinaya mugdiga transparencygeena ama muxuu ahaayey siday maaliyadeenu ay u tahay muxuu ahaayey mid habboon oo standarda siday u tahay waa meelaha su-aalaha waaweyn gelinaya waana meelaha mugdiga faraha badan laynagu ridayay ah inaanan ka bixin muxuu khaanadaan kaga jirno ee muxuu ahaayey corruption kaga banaan kaga jirno marka un kulley ani tal ahaan waxaanu soo jeedinayaa uun inaynu aada ugu fara adeegno shuruucda maaliyadeedeen ansixinay lana dhaqangeliyo haddii caqabada ay timaadana dee baarlamaanada ku xigaa lasoo hordhigo in sidii loo hagaaj loo sii hagaajin lahaa muxuuha shuruucdu mar qur ma samaysantee waa wax koraya wey waa living document waa wax kobcayo moogtay soconayo marka taasaan odhan lahaa guddi ahaanna waxaa loo baahan yahay inay guddiyaduna da ay noqdaan awoodda ugu sarraysa ee ilaalinta maaliyaddu waa iyaga wey inay cidna uga haybaystaan ma aha in sida ilaahay u baray sida ay u aqoontoodu tahay sida professionkaa sida saxdaa sida shuruucdu qorayso inay muxuu ahaye ay ilaaliyaan oy ay dhaqan geliyaan baan anigu odhan lahaa waa mahadsantihin waa mahadsan tahay doctor cilmi halkaasaan kusoo gabagabeyneynaa shuruucdii iyo nidaamyadii barnaamijka maanta ku saabsanaay qaabka uga habboon ee loo fulin karo la xisaabtanka baarlamaanka uu ku sameeyo golaha fulinta iyo sida loo fulin karo loo raaci karo sharciga maareynta maaliyadda guud ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay ansixiyeen waa mahadsantihiin aada mahadsantihiin halkaasaan kusoo gabagabeyneyna dhegeystayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
hakul men dadweyni muddo dheer kadeedna hakul men dadweyni muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kulli baa israace